oo haatan dhegeysan idaacadda star f m codso gobolka qeybar ay dhegeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxaalaha kala duwan ee qoraan si toosa halkan dabcan oga dhegeystaan kana la socotaan star f m codso gobolka qeybar wargeysada kale ah daily nation the standard oo subax waliba dhegeysa marka laga reebo sabtida xadda toos dhegta uraalcisaan star f m qeybaha dambe dhegeystayaasha fursadda u siin doonaa see kusoo kakacin ku abiristeen maqalka idaacadda dhammaan waa dhegeystayaasha qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan radio suban anigu ah yuusuf bakad ayaa xubinta wargeysada aalabayniila socodsiiya walan saaka soo qabta wargeyska hore saaka halkan waxaa laleeyahay iyadoo markaasi iminkan la sii daayay laba rag ama laba shaqsi ama laba markaasi u dhashay wadanka iiraan lagu kala magacaabo axmed abulfatxi iyo sidoo kale maxamed waa axmed abdulfatxi maxamed iyo sidoo kale sayid mansuur mawsaafi waxaa markaas leeyahy shan iyo toban sana lagu xukumay laakiin waxaa lagu sii daay si qarsoori ah kadib weeraro ayaa la sheegaya inay doonayeen in wadanka markaasi ka fuliyeen iyadoo ay adeegsanayeen shan iyo toban k g oo military grade r waxaa loo yaqaano r d x explosive ah waxyaalaha markaas mawalxaha qarxa dhegeystayaal kuwaasoo markaasi lagu xukumay inay tahay mid dabcan xukun lagu riday kuwaasoo laakiin lasii daayay laakiin waxaa leeyahay su-aal hadda la isweydiina waxay soo baxaysa ladhehe what exactly happen maxaa dhacay maxaa dhacay oo raggan lagu sii daayay mid ka mid ah dabcan bersoonka ama waa dabcan asluubta dalka oo markaasi qeybteeda george loogu magacaabo qeybta waa communicationka waxaa leeyahay george diananga wuxuu leeyahay dabcan waxaa dhacday in markaasi si sharci ah lagu sii daayey kadib markii ay qaateen kadib markay qaateen sidoo kale good behavior la imaadeen mise is hagaajiyeen sidoo kale maskaxda laga hagaajiyey oo waxyaalaha qalabka ama waxyaalaha markaasi horaan ay ka dhaadhacsanayeen ayaa wuxuu sheegay in la sii daayey waxaa la sheegay dadkan in labada shaqsi ayna wadanka markaas iiraan ay toos u aadeen laakiin qaab diblomaasiyeed ayaa laga yaabaa inay markaas iiraan iyo sidoo kale kenya ay ku wada baxeen laakiin qaabka kuwada qaabka markaasi ku baxday ama sirtan ayaa hadda la galagaran layahay iyo weliba sida cidda fulisay iiraan national sayid mansuur iyo axmed manfuuri ayaa markaas maxkamadda ugu sareehe supreme court sebtembar kii sheegtay markay dhegeysatay garsoorayaasha sidoo kale dhegeystay dhinacada eedeymaha oo lagu soo eeday waxyaala ay sameeyeen ay lagu xukumay shan iyo toban sana sentence ama shan iyo toban sana xabsi ah ayaa lagu xukumay laakiin tani ayaa hadda ka dhiganaysaa dabcan power of mercy waa dabcan waxaa loo fidaya leeyahay awoodda markaasi naxariisnimada ama awoodda markaas ay leedahay ciddii fulisayba oo markaas aan la shaacin mise aan la soo xiganin waxay tani tilmaamaysaa in ay ka fulinayeen qaab markaasi liddi amniga ku ah sidee markaas wargeyska saaka uu qorayo taasi ayaa keentay in raggan lasoo qabto kadibna lagu xiro ayagoo adeegsanaya qaab militariga agabkiisa iyo weliba hubka kale ee militariga uu isticmaalo kuwaas ku ah mid khatar gelin kara wadanka gudihiisa raggan ayaa markaas la xiray waxaana dabcan cabaar ku xirnayn markii dambena waxaa wargaadana soo baxaysa warar sheegaya in raggaasi ay xabsiga ku jirinba oo markaasi ay ka baxeen wadanka kadib markii dhinacyada kala duwan sida ay tilmaamayaan iyo weliba sida ay la tilmaamaya sheegaya in wakhtigooda ay dhammaysteen kadibna ay markaasi tababaro kala duwan ay qaaqteen sida ku sheegayso weliba nidaamka markaasi xabsiyada wadanka uu u yaala dhegeysa in qofka intuu xabsiga maxbuuska uu yahay in markaasi tababaro la siiyo hadday tahay mid farsamo gacan tahay hadday tahay mid markaasi qofku isaga isku soo saari kara dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa afraad uu saaka horeeyo halkan haddana waxaa laleeyahay dabcan kadib markii guddiga mushaaraadka iyo gunooyinka ee dalka s r c loo yaqaano gabadha lagu magacaabo boslane mengesh waxay horaantii bishii sanadkan bishiisii sideed iyo labaatankii julay ay soo saartay soo la daabacday lacagaha markaas ay qaadanayeen xildhibaanada iyo weliba in meesha laga saaray lacagta c d f ta dabcan lagu kaba deegaanada haday tahay waxbarashada iyo haday tahay kobaca deegaanka lagu horumarinayo dhegeystayaal iyo qadaraasyada ee kala duwan lagu bixinayo deegaanada tani ayaa markaasi hadda laleeyahay dabcan waxay xildhibaanada iyagoo markaasi shaqadooda weli aan dib ugu soo laaban sidoo kalena doodii ama sidoo kale baarlamaanka kalfadhiga aysan usoo dhammaanin ayay hadurbo bilaabeen in ay lacagaha markaasi kordhistaan sidoo kalena sidii hore ay dabcan kasoo qaadeenba hadalka ay gabadha guddiga mushaaraadka iyo gunooyinka ay sheegtay waxba dabcan hadalkeeda waxba kasoo qaadinba waxaa halkan la tilmaamaya sheegayaan in ay sidii hore ku noqonayaan iyadoo sidoo kalena lacagta c d f ta oo hadda ah boqol soddon iyo afar milyan bixiyeen sanadkii lagu talagalay deegaan weliba ah in ay hadda loo sii laba jibaarayo ayaa noqotay ama sidoo kale kordhisanayaan sida ay tilmaamayso iyadoo xaq ay u leeyihiin sidoo kalena ay yihiin dad xeerdejiyaal ah xildhibaanada ayaa waxaa markaas leeyahay waxay dooneen samaysan karaan laakiin iminkan iyadoo bangiga dhexe ee dalka ninka lagu magacaabo waa dabcan bangiga dhexe dalkaas kadib markii warbixin uu soo saaray sheegay lacagaha iyo weliba guddiga mishaaraadka dalka ay soo saareen inay tahay mid markaasi wax loogu dhimayo qarashaadka iyo sidoo kale dib uskabashada wadanka laakiin taasi waxay ku tilmaameen mid markaasi iminkan waxba aan suurtagal u gelin karin iyagoo dabcan lagu tilmaamay mid shame ah mid dabcan mid aan arxandarro ah ee markaasi doonaya mar kale inay ku kacaan xildhibaanada bangiga dhexe ee dalka wuxuu sheegay in lacagaha badankood ee wadanka soo xaroodo mise kusoo xaroodo sheegay lacagta canshuur bixiyaasha lacagta ka soo xaroodo wuxuu sheegay in kalabar ay markaasi aado lacagta deymaha wadanka lagu leeyahay oo qaab canshuur ahaan ayagana dib markale loogu bixiyo waxa uu tilmaamay sheegay kadib markii dowladda dhexe sheegtay in lacag ay markaas khasnad ay ku jirin ayuu tilmaamay in lacagta doolarka maraykanka ah ee markaas wadanka lagu sirifayo inay weliba halkeeda weli ay taagan tahay kadib culeyso fara badan iyo weliba waa culeyso fara badan iyo sixirbar badan oo wadanka iyo weliba caalamka qeybaheeda kala duwan ka dhacay sida uu tilmaamayo halkan waxaa wargeysada ama labada dhinac ay tilmaamayaan in xildhibaanada ay doonayaan in mar kale haddana ay si wacan u goostaan lacagta markaasi deegaanka loogu talagalay ee c d f ta loo yaqaano dhegeystayaal taasoo sheegayso in ay iminkan doonayaan in sida ayaga tilmaamayaan sheegayaanna in baahiyadooda ma ay ku kabaan ee deegaanada laga soo doorto waxaa tani ay noqonaysaa kadib markii meesha laga saaray maalmo bilo ka hor oo kadibna ay haddana awood u yeelanayaan inay mar kale soo celiyaan laakiin guddiga waa guddiga mashaaraadka iyo gunooyinka mingeesh waxay tilmaamtay in keliya markaasi loo ogolyaha lacagta kalfadhiga markaas qaadanaysa ee shanta kun iyo sidoo kale lacagta guryaha ee house allowance loo yaqaana dhegeystayaal kulanka waa afarta kulan ee markaasi isbuuciba ama ay gelayaan in lacagtooda markaas ay goosanayaan mise loo goonayo qoondada halka sidoo kalena laga dhimayo sidoo kale lacagta shidaalka xildhibaanada gaari baabuurtooda lagu shubo iyo sidoo kale lowa the millage dhegeystayaal oo in badan markaasi cabasho ka taagna dhegeystayaal lacagta markaasi safarada mise meelaha kala duwan deegaanada dib ay ugu laabanayaan ay qaadanayaan iyadoo la sheegay in lacago fara badan ay iminkan ay la bixi doonaan amase goosan doonaan sida ay tilmaama ama sida uu tilmaama wargeyska boggiisa toddobaad iyo sidoo kale wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad ee wargeysyada kale daily nation iyo sidoo kale the standard xildhibaanada markale soo roga celcelinay leeyahay iyagoo markaas aan dheg jilaq u siinaynin balse doonayaan markay kalfadhiga dib ugu soo laabtaan ee baarlamaanka si toos u bilowdaan iyadoo hadda markaasi tababaro u socdo qaabkay u doodi karaan qaabka markaasi loo soo xigan kara dastuurka qaabka nidaamyada markaasi loo kala qaadanayo waxyaalaha laga doonayo munaasabka iyo sida loo marayo iyo weliba waxyaalaha markaasi ku saabsan baarlamaanka gudihiisa qaabka lasoo galayo qaabka dharka loo xiranayo waxaasoo dhan ay ahaa iminkan tababar loogu sameynayo iyadoo markaasi usoo gabagaboonayo dhegeystayaal hadda waxaa leeyahay markay soo noqdaan ayay doonayaan tan uu koowaad doodooda inay ka dhigaan sidii markaasi lacagta mishaarkooda u kordhisan lahaayeen sidoo kale u korin lahaayeen lacagta deegaanka oo iminkan boqol iyo afartan ama boqol iyo soddon iyo shan milyan oo lacagta dalka ay tahay dhegeysa sida wargeyska boggiisa toddobaad saakuu ku qoray wargeyska daily nation wargeyska the standard boggiisa lixaad iyo toddobaad iyo wargeyska kale daily nation boggiisa toddobaad dhegeystayaal iminka waxaa markaasi leeyahay dabcan way daahday iyadoo markaasi aada loo dhowrsugayo inuu markaas madaxweynaha dalka uu soo xulo wasiirada laakiin halkan waxaa laga hadlayaa qaab balance ama gender balance waxaa loo yaqaana dhegeystayaal in xubnaha dumarka ee kaalintooda mase doorkooda ay ka qaataan iyadoo tiro badan rag ah markaas iminkan ay isku caririnayaan boosas kala duwan oo markaas kaga dhaadhicinayaan madaxweynaha sidii uu qayb kaga noqon lahaa sidoo kale qeyb markaas ay kaga noqon lahaayeen wasiirnimada ay doonayaan laakiin horaan horaantiisa madaxweynaha dalka waxa uu sheegay in markaasi door weyn laga siin doono dumarka in kaalintooda ay ka qaataan qeybta wasiirnimada iyadoo loo kala bixin doono dabcan konton iyo konton loo kala siin doono ragga iyo dumarka hadda tani waxay tilmaamaysaa in dhegeystayaal qaabka loo qadan qaabka markaasi observing loo sameyn doono ama qaabka loo fiirin doono qaabta regionka ama waxaa loo yaqaana deegaanka iyo sidoo kale gobolka in loo kala fiirin doono kadibna lagu soo kala qaadan doono magacyada kabine ama magacyada markaasi wasiirada oo la sheegayo in markaas ay soo bixi doonaan hadda waxay markaas arrinta ku cakrantahay madaxweynaha iyo sidii markaas cid waliba sida uga dhaadhicin lahaa in markaas loo ogolaado dumarka in kaalin ama xubin ay ka noqdaan dowladda iyo weliba wasiirada wasiirinta halka kuwa markaas ugu dhow ee wasiirada ayaga markaasi raadsanaya halka kuwa markaas loo fiirinayo dadka markaas aan xaquuqda leh ee naafada ah sidoo kalena in ayagana doorkooda ka ciyaaraan dhalinyarada dumarka haweenka oo ayagana markaas doorkooda ayagana ka ciyaaraya ayaa hadda waxaa loo sheegaya in markaasi dib loo fiirin doono la xaqiijin doono heshiis xoogan oo markaas peer election agreement la gaari doono dhegeystayaal ama doorasho markaas yar oo kooban loo kala codeyn doono shakhsiyaadka markaas ku haboon iyo sidoo kale kusoo bixi kara wasiirnimada dumarka iyo raggan loo kala qaadayo halka sidoo kale mar kale loo fiirin doono merit dhegeysa privilege ama dadka markaas loo qiimeynaya oo aadka markaas looyal u ah sidoo kale dowladda ee doonaysa in ruto ay qayb ka noqdaan halka sidoo kale loo fiirin doono deegaanada iyo dadka si uga soo kala jeedaan loo kala badan yahay iyo sidoo kale waxaa kamid a haddana agenda equity oo hadda mid aan ka hadlaynay dhegeystayaal inay markaas qayb ka noqdaan dhammaan waxaa hadda la sheegaya intaasi ay keentaba dib u dhaca sidii markaas lagu soo yerin lahaa ama mar kale dabcan lagu soo magacaabi lahaa wasiirada waxaa hadda culeys ka saaran shakhsiyaadkaasi sidii ay markaas kusoo bixi lahaayeen suxubintooda qaybta dowrka ay kaga ciyaari lahaayeen wargeyska waxauu halkan markaasi qoraya iyadoo shalay madaxweyne ku-xigeenka dalka hurigaada gashagwa uu markaasi baabuur sida qiimo jaban oo bacrimiinta dalka ama waxaa loo yaqaana dhegeysa fatalizer ee dowladda bixisay laguna gaarsiinaya dadka beeraleyda ee markaas western iyo sidoo kale rift valley lagu kala gaarsiinayo ama waa galbeedka dalka iyo sidoo kale goobta rift valley ayaa la sheegaya in beeraleyda ay heli doonaan qiimo jaban kadib markii shalay uu xiriga ka jaray in markaasi waa bacrimiinta wax soo saarka wadanka kadib markii roobabka markaas la filaya in wadanka aysan ka dhicin waxuu hadda la sheegaya iyadoo markaas dadka beeraleyda in badan ay ka qaylina mise ka cabanayeen sixir barar sidoo kale sare uqaadis markaasi wax soo saarka beeraha loogu talagalay in lagu soo saaro mise lagu abuuro ayaa hadda sheegayaan in ay dowladda markaas sheegtay in ay qiimo hoos loogu dhigay kuna heli karaan saddex kun iyo shan boqol kontonkii k g dhegeystayaal sida ama k g sida markaas ay dowladda sheegtay hadda waxay sheegaysaa in dhulalka markaasi looga faaideyso sidoo kalena waqtigan kala guurka waqtigan kala guurka wadanka ay ku sheegeen in dhaqaalaha wadanka uu aada u xun yahay ayuu madaxweyne ku-xigeenka waxa uu tilmaamay in la doonayo in ay dadka ku dadaalaan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan sidii wax ku soo saaran lahaayeen ama wax ay wadanka kaga soo saari lahaayeen dhegeystayaal wasiirka hore ee maaliyadda dhegeystayaal ayaa hadda waxaa laleeyahay dabax kadib markii loo haystay lacaga ilaa iyo lacag lixdan bilyan oo markaasi loogu talagalay biyo xareenka aroor iyo kamureer keiska ayaa hadda markaasi dib u socda inkastoo laleeyahay mid markaasi dulhebaabanaya habada una eg mid markaasi ka bixi kara habada dabcan oo loola jeedo in ay markaas dabcan oo loola jeedo mid habada dulhebaabanayo iyadoo markaas madaxweynaha dalka william ruto uu soo galay sidoo kalena ay aada isku xigaan waa wasiirka hore maaliyadda ayaa markaasi shaqada laga fariisiyey kadib markii lagu eedeeyey arrimo markaas xisdoomarin iyo sidoo kale lacag lagu talagalay biyoxireenka oroor iyo kamureer oo lixdan bilyan ah inay markaasi si qaldan loo musuq maasuqay hadda waxaa markaasi rajo uu ka qabaa in markaas kiisaskiisa iyo weliba arrimihiisa markaas iminkan la dadi doono iyadoo loo malaynayo inuu ka raadsan doono garab dhanka madaxweynaha hadda dabcan madaxweynaha william ruto dhegeysa sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo ebola ayaa kiisas kale hadda hore leh markaas laga soo tabinaya iyadoo xuduudka ammaanka aadka loo adkeeyay ee uganda uula leeyahay kenya waxaa hadda la leeyahay baabuurta xamuulkii dadka markaas ganacsatada inay markaas screening lagu samey mise baaritaan lagu sameey dhanka caafimaadka iyo cudurka ebola hadda ebola oo la sheegay in khatar markaas dadka uu ku yahay ayna markaas qofka u dhiman karo marka hore waxaa laleeyahay ebola afka qofka afka iyo indhaha iyo dhagaha ayuu dhiig ka keenaya ay meel weliba qofka duleesho taasi ayay keeni kartaa marka qofka indurbama oo goobtaasi ku nafbaxo wargeyska wuxuu tilmaamayaa in uganda hadda ay marayso toddoba qof ayna u dhimateen cudurkaas ebola waxaana hadda haygan sare la geliyey dadka dabcan usoo gudbaya gudaha wadanka iyo weliba kuwa markaas ka gudbaya gudaha u gudbaya dhanka kale ee uganda kuwaasoo la sheegayo inay feejignaan iyo taxadar xoogan ay wasaaradda sameeyaan iyadoo wasaaraddana sheegtay inay markaas isla kaashanayaan dadka deegaanka aagaasi ka agdhow ee xuduudda uganda ay kenya wadaagaan kenya ayaa hadda ku sheegtay in heegankeeda qobarada caafimaadka weliba kuwa kormeerayaasha ay geenayaan iyadoo loo sameynayo in taxadar xoogan dadka laga geliyo cudurka ebola si gudaha wadanka uusan usoo gelin dhegeystayaal wargeyska isaaka qorey wargeyska the standard dhegeystayaasha iminka qaadka teleefoonadan siyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada sida dhegeystayaasha oo na dhegeysanaya naga dhegeysanaya goobaha kala duwan deegaanada tuulooyinka qaryooyinka iyo magaalada magaalooyinka waaweyn saaka maxaa la hadalaya maxaa deegaanka ka cusub waa sida goobaha waxbarashada dugsida inkastoo dugsi maanta isan jirin iskuulla dabcan inuu jirinaan filaya caruurta guryaha ay joogaan waa sida ganacsiga waa sida gaadiidka maxaa la hadalayaa saaka waa sidee dariska jaarka ah ama kuugu dhawa dhegeystaha qadka telefoonka ku jiro barnaamijka noo furayo ama suax wanaagsan noo furayo walaal soo dhawo magacaaga subax la mid ah kiin soo dhowo haye hadalhaynta ugu weyne dadka ku dhex marayaan maxaa waaye abaaraha jira xoolaad gacanta u galeen ma garatay mhm
maasha allah jawigan aad buu u degan yahay wax hadalhaynana soo toodinayo kalena marahaan inad ilii roobna siiyaan kara jawigan aad baad mahadsan tahay kiin gabadhaasi suuftan ee u sawacday soo dhawo Salaamu magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tawane gaarisa dhikaburi maxamedow soo dhawo
alxamdulilah walaalow aad baan u fiicannahay ilaahay baa mahad iskale mhm
marka saak masjid albaniya dhegeystayaasha waxaan leeyahay jimcada idiin wacnaato caafimaad iyo barwaaqo roob ilaahay hana siiyo aamiin xareed cumar bulabulana aad baan u salaamaya saaxiib aad baad mahadsan tahay star f m soo dhawo walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa maxamed cabdullaahi barbuuqe ka waran barquuqe saaka
wasaakoo kala degandasha ilaahay u talagalay xoogaa kuleyl iyo abaar madow waa iska fiicannahay dugsi ma jiro iskuul ma jiro jamco mubaarak baan kuley aad baad u mahadsan tahay xigaha kale star f m soo dhawo subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ku salaam saaxib in badan soo dhawow
waa cabdiraxmaan oo ku sugan eh, magaalada waa galaha galbeedka wajeer soo dhawow saaka waa galaa ka waran
alxamdulilah saaka aad baa loo faacan yahay mhm dab- dadka waxay aad ugu cabaadayeen oo dadka saameeyey abaar haye abaartana ilaahay baa bixin kara subxaana watacaala mhm inkastoo ana cabdiraxmaan masaayan aan qabo mm een haddii maaragtay kitaabkeena ku toosnaan lehen mm ilaahayna subxaana wata sida dhab u rumayn lehen sax inaan inaan abaar ku rafaadnayn haye taasay dadka aad ugu cabaadayaan aha balse saaka alxamdulilah jamaacada iyo maaragtay inkastoo xaafadda weli ka bixin aad baad u mahadsan tahay shukran saaxib aad baan ku salaama saaxib aad baad mahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka siinaya sudax wanaagsan inkastoo soddon ilbiras qof walibaan ugu talagalay si deegaanka tuulada qaryada meel weliba ay naga dhegeysanaan si idaacadda ah ay uga wada faa'iidaystaan codkoodana u wada maqalno dhegeystaha qadka telefoonka soo dhawo walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee
joojow qumbisow qumista ka waran saaka
walaahi qumbiso caadi oo walaalkii waa bishbis haye haye qadka qadka kaaga go-aya qadka kaga go-aya dhegeystahaasi xigaa kalaan siinaya star f m soo dhawo walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
abaa nabad gaarina waay aabaha nabadda gaarina soo dhow baryahan laguma arag laguma qal maxaa dhacay maxaanan arkay qadka cariiri ee idaacadda waktigeeda waa wax yar marka goormaa saaxiibkaa salaada goormaa dhehelkii salaada goormaa dadkii baartay war xaaladda gobolka waqooyi dara goormaa sidaas goormaa dhahaysaa
haye
jana kale xaaladda waa okay soo maa tamaam sheekhi ka waran eh, saaka college
فلله الحمد فلله الحمد إلهي بهم هذه شغل كلا الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه نشور ربا ربنا با لقى عبار يا إلهي أنا قصة صاروا mhm بدن ك صحولها ما أدري ما أنا بقولك بني آدم قطع صحولها هنا وضع كذا أي كل ورطنا وعصمات بربنا بوطن ربك haye
وكل هذا من كل بقوا أحمد إيه بمقتى ما أدري وأخذ يسونيها ehe
marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay waxaan ka rajeynayna wax kasta noo barakeysan baa ilaahay ka rajeynaya muslimiinta dhammaan meel kasta ay ku noolyihiin allah ku nabadgeliyo aad baad mahadsan tahay asaashii baraaro allah ku siiyaan leynay shukran aad baad mahadsan tahay aabaha nabadda gaarina wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaala magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Wa- sheekh cabdullaahi ibraahim soo dhow sheekh cabdulaahi
raayaa baan joogaa waa kii wixii ugu horreeyey oo iskaa ehe waan lasoo hadla laakiin adaacadee aad baan u dhegaystaa magacaaga
xuseen cabdullaahi ibraahim xuseen cabdulaahi ibraahim xuseenow ka waran saaka raaya
walaalo way fiican tahay waa idiin mahad celinahayaa lambarkiina wax badan baa isdeydiyey shalay buu gacantayga soo galay maasha allah waynu ku faraxsan laakiin adeecada dhigta aana ka qaadin Soo meeshaan ku dhawo.
barayna barwaaqay bas bas xoogaa cirka xoogaa yara kuleylaha jira kuleylkaana allah naga soo bay khayr badan baan kuu rajaynayaa soo dhow reer raayana nagu salaam maxamed naay
salaamullahi salaamullahi salaamullahi aad baad mahadsan tahay dhegeystahaasi raaya naga soo wacay wuu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaala magacaaga alo wasalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdow soo dhow yadrow soxoon wasa- wanaagsan subax lamid ah waa waa wuxuu dhigaarna sheegaya nasiibkaaba no- naga hiiliyeyba qadkii waa jaam uu noqday waa la heli waaya alxamdulilah aad baa loo waxan yahay waa la wanaagsan yahay xaga dheer wax dhib ma jira aad kuley alxamdulilah haddan baa maaragtay laisku soo baxbaxaya walaalow aad baa loo wanaagsan yahay la waxan jawigu uu qabow yahay madar khayr qaban allahna siiyo dhegaystayaasha muddo aan aan hawada ka salaamina salaam baan u marnaya macal adiga dhammaantiin waxaan leeyahay subax waxaanoo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhowow Hello, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
Waa Cabdee niga soo wacaan magaalada Masalani.
caday masalaani ka waran saaka dhankee Bar- tabaraaboora een, bulo sucudi sacuudi intee waa naga soo wacaysaa Waxaan niga soo wacayaa bula soogan bula dhala iyo Bul- garoon ku dhow.
bulo suuban Mm, gaye ka waran saaka bulo suuban
Bula soogan waa la fiican yahay wallaahi maasha Allah.
haye
Aad baa loogu wareegsaday alxamdulillah wax dhibaato ma jiro.
ha dhagdhag waa howlaha Ha, Waa la fiican yahay wallaahi maasha Allah alxamdulillah aad baa loo fiican.
cadeere bulo suuban noogu salaan Waayahay insha Allah. waa- waatay gabadhaasi waan salaanay mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow yuusuf bakr asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan waan ku wanaagsan oo waxaan waa dhaqana dhagaxley dhaqana dhagaxley ka waran saaka ugaas maa sha allah tabaaraka allahu tacaala waa fical baa loogu wanaagsan yahay maa sha allah aad baa ugu wanaagsan mahay in shaqdhag ilisteyda iyo maqalka indhehey ay arkeen alxamdulilah falilaahi alxamdu caalam alislaamna waxaan leeyahay nabad allah kusoo dabaalo aad iyo aad
aanaan kuu rajeynaya shukran kheyr baan kuu rajeyna adigana dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow laal magacaaga الو السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saakare masalaani haddi waa lagaaga hormaray raali noqo ugaas اه و و شقدان شقدي هاي ان ان ربي ويتاس buula suuban baa kaa hormartay saaka waa buulo cusub miya buuladaas
ما بولي ادو غوشو كسواي ساي كمتا Ma- maya hadda cadday baana soo dhaweynaysaa oo namarti qaadaysaa insha allah saaka ka waran bal een, ka waran saaka bulbuladaa joogto الحمد لله الهي وما هدله gumurey
بولا داير buula daahir اه hay adina maxamuud daahir iyo buula daahir اه بولا داير اه واسكو تاغتاي Ah, marka buulada suubanna maama suuban baa la dhihi jiray miyaa markii loo bixiyey ماما سوبا الى الى كل ساعه شغل ملي مقلي marka suub buulada suuban baa la lahaa سو هذا بولا بولا سرمان buula sarman اه war magaca qurux badan Iyo- ba ii wad ii بولا wad سرمان بولا سرمان بولا سعودي بولا قدود ناس بولا قدود لا داعي كذا ورقة لو تانغو و- آه، واحد إيو لس مرة لكيرن لكاد قدود لا.
waata ii wad ii war saaka ka walma deegaanka الحمد لله جارة النوات انت الأولى واحدة بعطيه مجره haye مركا والله إلهي مالينا داوة الآن المهن نيو حر حر باجرة oo yacni بطالك داوة مالي عنوك حنو ساعته واحد نقو خسرت إينا هولا وقال ah sax marka walaa culeyskaas wuu jiraa waxaan leenahay dowladda kolley way dhegeysanahay ma arrimahaas waxa ka qabta anaa leenahay aad baad u mahadsan tahay maxamuud daahir dhaqane Eh, inkastoo eh, lii sheegay waxaa la dhahay dabcan eh, hal buulaa lii sheegay waxaa la dhahay eh, masalaan markaad sheegayso buulada anaga bes sheeg buulo kale ha sheegin haddaad sheegto waa isgelaynaa marka reer masalaan ay la taalla hadda arrintaas soo dhow soo wanaagsan walaal magacaaga أهلا والسلام عليكم wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee
حجر دير صالح ولي قرو حجر دير xaga dheere buloogee saaka
ما شاء الله نيو بلوغ إيتو نادم كنورا مكا ee ten ka waran saaka ee ten ما شاء الله نيو ما شاء الله عوارها الله نقدر القادم مالين مكا amiin amiin haye مركا سواح كلون هذا الله إنما لها نور روب إنوات الله نسيو okay aad baad u mahadsantahay saaxiib shukran amiin roob allahna siiyo xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu macalimow soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu malaa'ikatul raxma ha ku dhawaato waa i sharaftay labadaan waalid allah xafiyo ma garati shukran amiin waa macalimow xagar dheere kaa soobic ahaye ma garati aad iyo aad macalimow saaka xare- cagadheere ka waran bal Ah, ilaah baa mahadle abowaa dubliskama warhaaye ma garati waa sax intii hadda aan soo maray ninka aad u socod badanaan dhahay subaxdii wareeg ayaan soo sameeyaa ma garati oo maga yacni waxaad blogaad kusoo wareegtaa maya waxa waaye dadka qashinka aruuriyaan ahay ilaa u n taan tegaa haddina waan soo maraa bostageaan soo maraa saasaan ahay ma garati ha sax ilaahay waxaan ilaahay waxaan ka baryay intii bugta allah caafiyo ma garati amiin amiin amiin dhulka ilaahay ha naga qaado iyo abaaraha ma garatay aad iyo aad aamiin ilaahay intii wax la- wax allah siiyo intii haysateen allah u barakeeyo walaalkii macaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa walaal qalbi fiyow uu mahadsan yahay ee macalimow aad buu u mahadsan yahay waa nin markaas nadaafada ku dadaalo shukran aan ku leeyahay ogaas qadka telefoonka soo dhow walaal soo wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa dhimbilow mandheero jooga dhimbilow eh, mandheere ka waran saaka
alxamdulilah waa masayray awal waa dhegeysan jiray markaan waayo qof mandheera kasoo hadlayaan soo galay ma garat Sa- saaka de cariri malaha jira dad dad qaar baa faraniisoo qoran arga reer mandheera
alxamdulilah intaan ogahay dadka amtaadkooda tukanay inkastaan banaanka u bixin aad baan wanaagsanahay waa barwaaqasanahay dadka jira allaha caafiyo dadka abaartana allaha naga bixiyo dhammaan waa salaamaya dhegeystayaasha shukran dhimbil aad baad umahadsan tahay ugaas uu mahadsan yahay ugaaskaasi mandheera naga soo wacay inkastoo saaka mandheera dhegeystahaasi ugu horreeya buu yahay laakiin xigaha kale qadka telefoonkaasiina bal asaga inkastoo mandheera ah, aan maqlin mombaaso iyo kajiado iyo nairobi balambala iyo sidoo kale meero soo dhow lagdeera saaka hadalka ma hay xitaa soo dhow walaale alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
haa walaalkay bishaar waariyo waaye gaarsaa kauntaan kaasoo dhahayaa saaka ma gedigaasa u gudubtay mise waa magaalada joogta saaki saaki maana gudbin gaarrisaan dhaha jooga alxamdulilah waa jimcaysanaysaa waan doorisayna maanta jimca weeye moogtahay wa asax alxamdulilah abowey aad baan istaaga sacada roobku maanta wanahay aad baad umahadsan tahay waariyow ilaahay baa mahad le barwaaqa ay joognaa dhegeystayaasheena dhammaan waxaan leeyahay subax wanaagsan sii maxamuud daahir dhaqan shukran waxaan leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaasha dhammaan meela jooga maxaa leeyahay subax shukran aad baad umahadsan wanaagsan tahay walaalkay.
xasan waariyo aad baad umahadsan tahay ugaas dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambe ayaan siinaya dhegeystayaal Halo.
soo dhow walaal magacaaga
Ahmed Alike, axmed halkay ku sugan tahay ugaas
Mandera County, Takaba Saga, Sub County.
saaka taakawa ka waran
Waa la fiican.
haye halow taaka saaka qadka ka go-aya soo dhow walaal magacaaga walaal magacaaga soo dhow subax wanaagsan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga waa marian cabdullaahi lisooni kaasoo is dheeraan xaafada u jama marya likoni ka waran saaka
alxamdulilah haye ma saaka idacadda kugu horeysaa haa haye waa inaad inaad yara carcaraysaan arkaya okay ka waran saaka likoni
wallaahi waa la fiican aad baad umaadsantahay maryamay soo dhawow
haa oo tahay gabadhaas taa ay u dulqaadan socda waa inaan ka qayb qaata iyadoo telefoonka la carcarayso way mahadsan tahay soo dhow waan leeyahay dhegeystayaasha saaxiibada aad bay u mahadsan yihin saaxiib aliyu subakada barnaamijka ah xubinta wargeysyada iyo sidoo kale hadalhaynta inila socodsiina اهلا وسهلا ومرحبا بكم سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiib yaal dhegeystayaal taariikhdu saaka wuxuu ku hasteeysan tahay saddex iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanada labada kun labaiyo labaatanka maalin jimcaah jimco wanaagsan dhammaantiin kusoo dhawaada xaaladaha guud ee wadanka iyadoo sidoo kale saaka gobolka waqooyi bari iyo ballanqaadyadii madaxweynaha dalka u qaaday ballan saaka dib u milicsan doona fiirin doona hadduu ay bahraari ka noqdo saddex qodob ayaan isla eegi doonaa mise hal qodob ayaan isla fiirin doonaa iyadoo markaas qodobada kale sidoo kale sii fiirin doona waqtiyada soo socda haddii ay bahraali ka noqda dhegeysa mise maalmaha soo socdo laakiin ta ka hore dhegeysanaya ogolaada inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah intaanan gudagelin faahfaahinta iyo macluumaadka kala duwan ee barnaamijka ee saaka ee xaaladaha gobolka waqooyi bari iyo sidoo kale madaxweyne william ruuto shirkadda isgaarsiinta safaricom ee xilli waliba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinta kasii dambeysa soo saartay waxyaabaha ee aad ku wanaagsan ee aad ku daneeyaan dadka shacabka ama dadka daneeya ama macaamiisha shirkadda isgaarsiinta safaricom dhegeysta shirkadda waxay markaasi kulada adeega toonikiwa ka faa'iideyso dhaqana ku noqoto inaad mar waliba markaad koobkaada gaxwaha asubixi aad soo kac markaad soo kacdo canjeeradaada iyo sidoo kale macsaladaada isku darsanayso mise aad isku- isku duubanayso ogsoonow in markaasi dad fara badan ay jiraan in waxba ay saaka goosan mise ay cunin bal dadkaasi wac oo ogow saaka siday xaaladooda yihiin hadday wax haystaana way haystaan falilahi alxamdu hadday waxba haysanna ma haystaan falilahi alxamdu laakiin waxaa ku ogaan kartaa ku qaraaci kartaa keliya xiddig afar afar afar afar gees aad qaraaci kartaa si aad lacag yar oo kooban aad ugu shubato si aad dadkaasi ula xidhiidho dhegeysta markaad sugayso eh, dabcan maxaa sugaysaa oo ma iminka maa tallaabsatid oo dhaqaadi dunida way tallaabsatee oo adig keli ma dhaqaaqin dambeeye ma gaari doqoni calaf ma lah star four four four hash ama xidig afar afar afar afar gees ama booq applicationka my safaricom app iminkan soo qabso telefoonkaada oo qaraa xidig afar afar afar afar gees kana faa'iidayso waxay shirkadda markaasi kugu tala gashay oo tunikiwa oo halkaasi ku yaallo markaad qaraacdo waxaad kadibna ku dhufanaysaa minutes deals waxaad helaysaa wicitaankan xididnayn oo soddon daqiiqo ah waana toban shilin oo keliya wicitaankan xididnayn oo hal saac ah oo aad ku helayso labaatan shilin iyo liba kareedho dhabodhabo daqiiqadaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa markaasi la xisaabinaya isla marka aad iibsato ha hilmaamin oo ha- dabcan la jahan qaada qaad dabcan qabka markaasi daqiiqadahaasi oo la socoto iyo liba sida ay kugu- ay kaaga guirto waqti weliba kaarka laba jibaarka ah ee loo yaqaano kareedho dhabodhabo ayaad u helaysaa markaad iibsato kaarka adigoo qaraacaya xidig afar afar afar gees ama star four four four hash aad u helayso boqolkiiba toddobaatan ilaa iyo boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida oo kuwa hadla inta badanna waana bulsho qoriya dabcan waa- aan waxba qorin oo markaas qoritaanka ay ku yar tahay marka dhegaysta shirkadda safaricom waxay fursadan kuu siisay si dadkaada ehladaada qaraabadaada aad ula hadasho fursadan ha iska beeldareen tusaale dhereerka oo meelo fokaajir reerka kula joogo reerka m- dadkan qoyskii aad ehladii qaraabadii iyo rixinkooskii dadka ahaa imikan ayaa fursado fara badan u soo baxayaan weliba kuwa markaasi ayagana u baahnaa in ay markaasi isxudxutaan is ishukaansadaan ayagana fursadan way cid laga tegay ma lahan oo ayagana markaas waa loo danaynayo waxaa laleeyahay dhalinyaraan laga yaabaa markaas isdo- isdandoonayse oo shaqalaan haddana laga yaaba inay yihiin ay ku adag tahay in lacagtii kaarka ku shuban lahaa inay helaan halka laga yaaba gabadha inay iska xanaaqda leedaha kan muxuu kuusoo wici lahay ninkan waa danaysta nin iga warqabo ma aha ninsa dumarka waxba iska markaas iska xukmaan laakiin laga yaaba ninkaasi ay shukaansanayso inuuba shilinkii haynba ay ka taalo markuu helena uu waco markuu hayna uu markaasi uu dhaho saaka waxba igama taalo xitaa kuma dhihi karo xuli waa mashquulsanahay haddaad ku aragto ninkaada oo qo- wicitaanka aad ka qaynayso oo ka cabanayso waxaa laga yaabaa inay qarashka ku jirin ha ha wareerin aarko tartiibso safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo fariinta gaaban sidoo kale u dir haddii lacagta ay kugu jirin fariinta gaaban gabadha bar ama sidoo kale isbara si markaas u wada qori kartaan mase u wada sheekaysan kartaan si ay sheekada usii socoto usii macnaato xiriirkana usii waaro ha jiraan leeyahay qoyska farxadiisa dhegeystayaal soomaalidu waa bulsho afka waxay iskugu gudbisa marka loo barbar dhigo qoraalka oo waxaan markaas jecelnahay inaan meel iskugu nimaano telefoonka ku wada hadalno waqti badanna markaas la sheekaysano wada qosono haddaba la qosol gabdhahaada reerahaada caruurtaada iyo weliba qaraabadaada waqti badan la qaado la qosol dhegeystayaal qof weliba xitaa waqti fog ugu dambeysay iminkan waa raadsan karta adigoo qaraaca xidig afar afar afar gees labaatan shilin ku shubo soddon shilin ku shubo toban shilin ku shubo waxaa markaas hela- laba- waxaad helaysaa labajibaarkeeda adigaas markaas la hadli karto oo si hadalka si fiican uu kugu socon karo oo adagoo qanacsan uu telefoonka xitaa uu kaa gu'i karo mise aad jari karto dhegeyste maanta fursadaasi ka faa'iidayso oo waxaan markaasi ku leenahay ha iska beeldareen adeer maantaba qaraac xidig afar afar afar gees ama star four four four hash si aad u hesho waxyaala fara badan oo kala duwan safaricom halkaas ay kuu dhigtay ay ku hayso dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka xaaladaha saaka diyaaradda guud aan ka hadli doono dhegeystayaal waxaa dabcan madaxweynaha dalka william samuel ruto ayaa saaka diyaaradda ku saari doona barnaamijka intuu habada ku jirana dhegeystayaal adiga ayaan fursad kuu siin doona si aad markaas wax badan uga qayb qaadato fikirkanaada uga dhiibato iyo weliba wax markaasi laga saadaalin karo gobolka waqooyi bari iyadoo markaasi socdaallo uu ku tegey dhankaasi marsabit siolo gaariso wajari mandera sidoo kalena baahida iyo dhibaatada uu kaga hadlay kuna sheegay in wax badan markaasuu doonayo in dowladiisa ay kaga dabarto mise ay kaga qabato ah, dabcan waqti ololihii siyaasadda uu ku jiray dhegeysta saddex arrin oo markaasi william ruto ugu weyn ayaa markaasi si dhow u fiirin doona mise si gaara u fiirin doona dhegeystayaal william ruto ayaa markaasi loo doortay dhegeystayaal bishan- ah, sanad bishii aynu soo dhaafnay agoosto sagaalkeeda madaxweynaha cus- oo madaxweynaha cusub kadib wuxuu bedelay madaxweynihii hore Wil- uhuru kenyatta Ah, kadib markii uu loolan adag markaasi uu ku galay doorashadii qabs- qabsoontay sagaalkii agosto labadi kun labiyo labaatanka waxaana jiray arrimo gaar ah oo markaasi soomaalida hore markaasi looga ballan qaaday haddii markaasi oo dabcan ugu horey ugu ballan qaaday haddii dib markaasi loo doorto uu sheegay ama la raali ahda haddii la doorto in ma- marka wax badan uu ka qaban karo dad badan waxay markaasi saadaalinayeen in ruto uusan ku guuleysan doonin tartanka xilka ugu sareeya kenya Ah, sida markaas isaga gudihi sida asaga qudhiisa xus uu xitaa uu ku sheegay khudbadii uu markaasi ka jeeday goobtii lagu dhawaaqay guushiisa doorashada ninkan waa mid madaxweynaha eh, dabcan ayaa tobankii sane ee lasoo dhaafay waxa uu madaxweyne ku-xigeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeen ahaaba uu la- uu u ahaa madaxweynaha xilka uu ka- uu kala wareegay oo markaas olole muddo dheer socday codsaday usoo galay in xilka madaxweynaha fursada loo siiyo waxa uu safro markaasi ku tegay deegaano dalka oo ay ka mid yihiin kuwa gobolada waqooyi bari ee aan markaasi degna dhegeystayaal haddaba sidan la mid ah musharaxiinta kale ee loolanka kula jiray sida raila odinga wuxuu asagana markaasi tegay iyadoo sidoo kale si gooni ah ballan uga qaaday dadka shacabka ee gobolka waqooyi bari bulshada soomaalida ayuu si gaar ah markaasi uga ballan qaaday saddex arrimo oo markaasi muhiim ah kaasi ayuu markaasi ku sheegay inta uu runta ku guda jiro ama sit inta uu sheegay intuu madaxweynaha uu markaasi sheegay doorashadiisa wuxuu bulshada wuxuu bulsho weliba usoo jeedinaya qorshe uu u hayo sida uu codadkooda markaas u siinayo ama ay u siiyaan marka loo markii loo dareerayo doorashada soomaalida oo ka mid ah bulshooyinka qayb dabcan aan bulshooyinka aan ka- bulshooyinka kenya ayuu markaasi sheegay in marka uu xafiiska madaxtooyada la wareego xaqiijin doono in meesha laga saaro waxa loogu yeero cunsuriyadda bulshada soomaalida oo markaasi lagu bartilmaameysado markay reeb- markay raadsanayaan sharciga aqoonsiga ee dalka ee loo yaqaana kibaandhaha dadka qaar yaa sidoo kale culays markaasi kula kulmi jiray in markaasi baasboorka wadanka helaan caqabash- cabashada ee ku aadan arrintaas ee socotay muddo dheer hogaamiyaasha soomaalida kenya ayaana markaasi dowladda ku dhaliilay inay markaasi ay ka gaabisay wax ka qabashada dhibaatada gobolka waqooyi bari iyo weliba dadka markaasi in badan kuna- ku dhibaataysan kuna rafaasan inay markaasi sharciga kibaandhaha ay helaan haddii madaxweynaha eh, dabcan uu sheegay loo doorto ama lii doorto waxa uu ka dhameeyey ama uu sheegay inuu ka dhameyn doono ballanqaadkaasi xilliga ololaha soomaalida kenya ayaa markaasi suurtagelin doonta inay waqti badan ka helaan ama u heli karaan shuruu- shuruu- waa shuruucda ee markaasi caqabadaha badan ee ka hor imaan kara ee jirin ama ka hirmaan jirin dhag- la- lama ku- la- ama la kulmi kar- doonaan dhegeystayaal ama la kulmi direen dhibaatada waxa uu sheegay in markaasi laga dulqaadi doono haddaba tani ayaa markaasi ku helileen qaar ka mid xildhibaanada ee markaasi gobolka iyo weliba kuwa markaasi ka socnaa Ken- kenya kwanza oo sheegeen socdaalo ku tegeen ku- dabcan dhankaasi marsaabid ee cielo iyo sidoo kale gaarisa iyo wajeri mandera socdaalo uu ku tegey madaxweynaha william samoe ruto waxa uu sheegay in tani ay soo noqnoqotay laakiin tan ayna weli aan laga qaban balse noqon doonto in markaasi dowladiisa ay tan uga gowaad doorkeeda ka ciyaari doonto si si la mid ay u noqdaan dadka kale bulshooyinka ee soomaalida gobolka waqooyi bari waxa uu sheegay in lasoo la- lasoo abjari doono sidoo kalena qabantaynta dhibaatada eh, dhanka kaararka ee kibaananka loo yaqaano dhegeysa waqti dheer ama muddo dheer qaadato si qofka markaasi turxa bixin loogu sameeyo sheegay in markaasi shaksi ama wadanka u dhashay in markaasi dhibaato kale uu la kulmi doonin eh, dhegeystayaal iyadoo uu sheegay in nidaamka saxda ah loo mari doono lagana saari karo qaabka uu ku tilmaamay cunsuriyiinta bulshada soomaalida ee lagu tilmaam- lagu bartilmaameysado markay imaato dhegeystayaal sharciga mise kibaandhaha isla ololahaasi waxaa sidoo kale ku hardamayay garabka kale ee markaasi azimiyo loomojo oo markaasi gobolka waqooyi bari markaasi qiil kaga dhiganaysay iyagana ama dhabo- labadaba dhinac qiil kaga dhiganayeen sidii soomaalida doorashada ama codadkooda kaga heli lahaayeen isla sidoo kale wadadaasi waxaa qaaday raila odinga sheegay inay tahay mid qasab ah oo markaasi ku heli karaan oo sidoo kale gorgorton ama sidoo kale lagu weydinayn halku aabaha kasoo jeeday iyo halka hooyada kasoo jeeday mise halku awowga kasoo jeeday taasi ay markaasi ahayd mid markaasi lagu lugneylayay mise ay ahayd xuduxdasho gobolka waqooyi bari haddaba tani maxay kaga dhigan tahay markaad fiiriso arrintan markaasi madaxweynaha uu ballanka ka qaaday bulshada soomaalida ayna tahay mid markaasi qo- mid markaasi codad laga hayo oo sheegay inay tahay mid aan lagu gordo- gordomi doonin sidoo kalena ay xor iyo xaq u leeyihiin in sharciga ay qaataan ay la mid yihiin sinaanta kale ee kenyaanka kuwaasoo aan dhibaato loo marin waxaa dhibaatadan ay markaasi in muddo lagu sheegay sanadihii ugu dambe sanadihii markaasi tan iyo xorriyadii markay heshay no- turxanbixin buxoogan lagu sameyn jiray dadka eh, kibaandhaha sharciga qaadanayo laakiin taasi wuxuu sheegay in meesha laga saari doono balse noqon doonto keliya loo mari doono jiifka kadibna loo ogaan doono qofkan inuu deegaanka yahay iyo in warkaasi u dhashay dhegeystayaal deegaanka halkaasi keliya ayay markaasi ku kooban tahay iyadoo loo maraynin halka awowga uu kasoo jeedo iyo halka eeyada ay kasoo jeedo wuxuu ku sheegay taasi mid eh, markaasi cunsurnimo ah oon markaasi loo ogolayn in markaasi sharciga la siiyo kibaandhaha waxaa sidaas yidhi madaxweynaha halka had- hadda xilkahay waxaana hadalladaasi u jeediyey waqtiga ololihii uu ku tegayay dhegeystayaal oo countiga wajeer iyo sidoo kale countiga mandera iyo sidoo kale countiga gaarisa halkaasuu kulamo kala duwan kula qaatay ga- waxgaradka eh, dhig- sidoo kale dhalinyarada iyo sidoo kale dumarka haweenka mac- eh, culamada wuxuuna sheegay inay tahay baahidan mid markaasi soo jireen ah, in badanna markaasi ay dowladda wax ka qaban weysay halka sidoo kalena garab ay ku sineen qaar ka mid a xildhibaanada sida xildhibaanka gaarisa laga soo doortay aadan bare ducaale sheegana inay tahay midda soomaalida imikan ay tahay welwelka ku hayso oo gobolka waqooyi bari ee badinkooda qaarkood ay hayin dabcan ay hayin shaqo sidoo kalena aysan aadi karin jaamacadaha iyagoo markaas iskuuladii sare dhameeyey taasi oo lagu xiraa keliya jaamacadda dabcan waa garan karaysaan waa fahmi karaysaan cidda baratay mise cidda aaday waxay markaas lagu xiraa qofka shuruudaha ugu koowaad inuu haysto markaasi waa inuu haysto dhegeystayaal wadanka ama kibaanaha maydhiga ama sharciga inuu haysto taasi ayay ku sheegeen inuusan t sii tillaabsan karin keentana culayska ugu badan in ay markaas ku gudbin ama ay ku geli karin jaamacadaha iyadoo wakhtiyo fara badan ay ka lumayaan iyadoo dowladda markaas iminkan hogaaminayo william ruto ka codsadeen haddii xilka wakhtigaas uu qabto ama xilka u qabtay inkastoo hadda u qabtay ay ka codsadeen in arrintaasi u dardargeliyo sidoo kalena baahida faraha badan ee gobolka wax ka qabto dhegeystayaal arrin kale oo william ruto markaasi ku xusay qorshaha dalka markaasi u talagalay markii uu markan idaariyey doorashada ayaa ah in markaasi uu ku dadaali doono joojinta falalka dadka sida qarsoodi ah markaasi loo kaxaysto oo marka qur ah la waayo mar qur ah la waayo si dilal waa dilaalka aan markaasi maxkamadda loo marin ama extrajudicial killing waxaa loo yaqaana dhegeystayaal maadaama loo doortay xilka madaxweynaha waxaa laga filayaa inuu taasna hirgeliyo dhegeystayaal xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale oo saaxiib dhowla ah ruto oo lalaha doorashada ku jiray wakhtigaasi ayaa markaasi sheegay in uu ku bixin doono ballantii ama uu ballantaasi la oofin doono haddii xilka uu qabto haddana waa la qabtay xilkii dhegeystayaal mar oo sheegay in uu dabcan hadalkiisa sida laga soo xigtay wuxuu sheegay maanta waxaan markaasi sugaynaa ummadda soomaaliyeed in sida aan ballanqaadnay arrinka kibaandhaha iyo weliba baasaboorka ummadda soomaaliyeed ah lagu kala soocay iyo weliba ummadaha kenyaanka ah way dhammaan doontaa waxaa sidaas yidhi aadan barre ducaale weliba waxaan samaynaynaa guddi soo baari doono raggii ka dambeeyey dalalkii faraha badnaa ee lagu sameeyey ummadda soomaalida iyo weliba ummadda muslimiinta in dib markaasi loo baaro raggaasi maxkamadda la keeno hoyooyinka iyo haweenka raggooda iyo wiilashooda maqan yihiin dib ayaa markaasi loo keeni doonaa dhegeystayaal waxaa sidaasi hadalkaasi yidhi mar ololaha siyaasadda ay kula jireen dhegeystayaal ama ololaha ay ku wada socdeen kuna marayeen kountiyada gaarisa wajeer iyo sidoo kale mandheera dhegeystayaal waxaa hadalkaas uu ka jeediyey mandheera dhegeystayaal aadan barre ducaale wakhtigaasi ay ku socdeen ama isla socdeen william ruto oo deegaanka raamo ay ku tegeen waxa uuna sheegay tani ay tahay mid markaasi aan tani waxay tahay ku sheegay in marra markaasi aan laga gaabin doonin noqon doontona mid la dabageli doono baaritaanna markaas lagu sameyn doono shakhsiyaadkii soo abaabuli jiray ama shakhsiyaadkii ka dambeeyey arrimahaasi waxa uu sheegay in markaas bulshooyinkaas ama bulshada si qaldan loo adeegsaday hooyooyin fara badanna ilmahooda laga dilay hooyooyin fara badanna markaas raggooda laga laayay oo asaay loo saaray waxa uuna sheegay taasi in wiilashayna aan markaasi lagu gorgortami doonin balse miiska wadaxaajoodka isla imaan doona shakhsiyaadkii ka dambeeyey si markaasi maxkamadda aan u tiigsano waxaa hadalkaasi markaasi sii adkeeyey madaxweynaha hadda dooran madaxweynaha dabcan waa madaxweynaha hadda xilka haya ee william ruto sheegana in uu arrintaasi si dhab ah oo looga shaqayn doono waxna looga qaban doono waxa uu ducaale sheegay in guusha usoo hoyatay oo dabcan ay ka mid tahay waxyaabaha dadka uu u ballanqaaday inay iminkan hirgeli doonaan ee sidoo kale noqon doonto mid wax badan laga qaban doono laguna hirgelin doono si markaasi loo dareensiiyo loogana baxo dhibaatadii in badan ay kusoo jireen isagoo sharaxaya waxyaabihii markaasi qorsheyn ayuu yiri dabcan heerkan waxaa markaas ku gaarnay dadaal iyo weliba ajendayaasha aan markaasi ka iibinay ummadda kenyaanka ummadda kenyaanka sanadkan kuma aysan codeynin siyaasi ku dhisan qabiil waxay markaasi ku codeen siyaasi ku dhisan manifesto iyo weliba ajenda in aan danyartaa u danayno iyo inaan markaasi dhaqaalaha wadanka dib usoo celinno inaan deymaha wadanka kor u kakacayno yarayna inaan markaasi dhalinyarada aan shaqaalaysiino iyo inaan wadanka kusoo kordhino waxay u baahan yihin dadka shacab inaan gelino caafimaad caymis kasta qof kasta wadanka u dhashay haddii markaas uu xanuunsan yahay ama xanuunsadaba daawo iyo weliba isbitaal free ah uu helayo waxa uu sheegay intaasi ay caafimaadka caymiska ay qayb markaasi ka qaadan doonaan dadka gobolka waqooyi bari oo markaasi fahansaniin bakaarka caymiska oo isbitaalada wuxuuna sheegay in isbitaal weliba gobolka ay heli doonaan ama dadka gobolka waqooyi bari heli doonaan in kaarka caafimaadka isku daabeeyaan hooyada umusha hooyada dhallaanka iyo weliba aabaha dadka waayeelada iyo weliba dhalinyarada oo shaqa la-aanta ku tilmaamay in kaarkaasi si wacan hufan ay uga faaideysan doonaan looguna shabi doono lacag sida uu tilmaamay ama uu sheegay aadan barre waxaa wakhtigaasi markaas uu dareemsiinaya dadka ama uu sheegay isagoo sheegay in tani ay tahay mid guusha dadcan ay soo hoyiyeen gobolka ama qaar uu ku sheegay inay tahay mid aan haddana dabcan looga maarmin in mar kale ay dib usoo dabcan dib eegis loogu sameeyo gobolka waqooyi bari wuxuu tilmaamay in nidaamka uu ku sheegay wax ka qabashada ee gobolka waqooyi bari inay tahay mid weliba in kaalinteeda ama doorkeeda ka qaadato sida madaxweynaha dalka iminka william ruto mar kale dib ugu laaban laha qor- gobolka waqooyi bari waxa uu tilmaamay sheegana inay tahay in dhabahaasi ama sidoo kale d- loo qaadi doono dhabaha loo qaban doono ma loo raaci doono waxayna markaasi ballanqaadkii xooganaa uu ku sameeyey ama uu u sameeyey dadka gobolka waqooyi bari si markaasi loo helo sinaanta ay kenyaanka kale ay qabaan waxaa sidoo kale uu tilmaamay sheegana in baahida ugu weyn ee gobolka ay tahay mid markaasi iminkan aada u badan oo sidoo kale loo baahan yahay in waqtiyo fara badan la geliyo laakiin ay tahay mid hadda la as-aasayo si ay u noqoto gobolada kale oo la tartanto waxaana uu sheegayaa in looga faa'iideysan doono dowladdan william ruto waa sida uu tilmaamayo laakiin rajada gobolka waqooyi bari waxaasoo dhan waxaa ka horeysa shakhsiyaadka ama dadka shacabka halkaasi ku nool iyo weliba siday markaas ayaga u ti- u- markaas u tixgelinayaan mise ay ka fil waxaa laga filanayo inuu taasi hirgelinayo iyo sida markaas arrintan loo derdergelin doono iyadoo ka- laga doonayo in xildhibaanada gobolka iyo weliba siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ay ku dirqiyaan kana dhabeeyaan arrimihii markaas ololihii siyaasadda uu ka sameeyey gobolka waqooyi bari kulan markaasi saddex geesood ah dhinacyada kala duwan uu ka geeyey ee gobolada gaa- dabcan gobolka waqooyi bari ama eh, countiga gaarisa iyo countiga wajeer iyo countiga mandheera wuxuu markaasi halkaas isku soo baxyo ku sameeyey kuna sheegay kulanka iyo sida markaasi baahiyaha faraha badan countigiba uu u dhegeysanayay sidoo kale uu qorayay ruto waxaa markaasi iminkan ay ku xirantahay keliya in sida uu ku dardargelin karay arrintan markaasi laga doonayo inuu hirgeliyo iyo sida markaas kaalintaasi kaga soo bixi kara dhegeystayaal iyo cidda markaas iminkan dabataagnaan karto fududayn karto sidii markaasi dhibaatada iyo weliba culeysada gobolka waqooyi bari ay kaga baxda dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka saaka diirada ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal adigana waad ku mahadsan tahay la socodka dhegeysiga idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxib ayaan dhegeystaan dhammaantiin hees wax wanaagsan ayaa leyna- ayaan leeyahay dhegeystayaasha goorow warkii sagaalka subaxnimo ay maqli doontaan si aad markaasi waxyaalihii ugu dambeeyey saacadihii ugu dambeeyey aad inigana markaasi uga faa'iideysataan wararkii dhegeystayaal bal mar kale aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka iyadoo qodob markaasi xasaasi ah mar kale uu inoo soo socdo dhegeysta la dhegeysan doontaan haddaba dhegeystayaal bal aan soo qabto shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom ayaa xil weliba garab taagan macaamiisha waxayna maalinba maalinba ka- maalinta kasii dambeysa soo saarta waxyaabaha aada ku wanaagsan shirkadda safaricom iyo macaamiisheeda xitaa garab taagan waxay siinay- waxay siinayaan xiliyada aada ku adag dhegeysta shirkadda waxay ku leedahay adeega tuninki waa ka faa'iideyso dhaqan ha kuu noqoto inaad mar weliba markaad koobkaada gaxwaha qacad ka siinayso canjarada inaad xasuusato qofka ehelka ah qofka kula dhashay qofka walaalka ah qofka qaraabada qofka deriska ah bal inaad saaka wacdo bal saaka ay xaaladiisa say tahay iyo in markaasi wax ay qarsadan in dabka markaasi uu u qiiqay inaad muhiimadda waa inaad weydiisaa xitaa haddaad u tegi karin oo lugtaad ugu tegi karin laakiin waxaa kaaga fiican inaad ku wacdo adhaad saa- saaka say tihiin ma fiican tihiin mamana qabtiin xaaladaha ka warraba waa muhiim saaka xanuunsama jira star four four four hash ama xidig afar afar afar afar gees adiga markaas u reeqi doona noqon doona nin markaasi barokoobe iminka soo qabso telefoonkaada qaraac sidaan kuu sheegay xidig afar afar afar afar gees kana faa'iideyso waxyaalaha shirkadda kuugu talagashay ee tunikiba uu halkaasi ku yaalo markaad qaracdo waxaad kadibna ku dhufanaysaa minutes deals waxaadna helaysaa wicitaanka aan xadidnayn oo soddon daqiiqa ah waana toban shilin oo keliya wicitaanka aan xadidnayn hal saac ayuu markaas ku aad ku helaysaa oo labaatan shilin iyo kareedho dhabodhabo daqiiqadaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta daqiiqada waxaa la xisaabinayaa isla marka aad qaadato ama aad iibsato ha hilmaamin oo la jaanqaad daqiiqadahaasi ha iska beeldareen oo si qaldan yay kaaga bixin ay kaaga dhammaanin kaarka laba jibaarka ee loo yaqaano kareedho dhabodhabo ayaad u helaysaa amaad helaysaa markaad iibsato kaarka adigoo qaracaya xidig afar afar afar fargees mr star four four four hash waad u helaysaa boqolkiiba toddobaatan iyo weliba boqolkiiba laba boqol bulshada soomaalida waa kugu hadla inta badanna waxaan bulshada markaas ku- aan qorin waxba ay ku yartahay ama qoritaanka ay aada ugu yartahay marka dhegeyste shirkadda safaricom ayaa fursadda markaas ku siinaysa oo ku leedahay ka faa'iideyso ee tusaale reerka xoolaha la joogo ay miyiga bal oo weydii in markaas booyada biyihii waqtigan abaar kala jiro inay biyihii gaareen in xoolihii la waariye la waraabiye iyo xoolaha say u kala daran yihiin markaas loo kala qaado dhegeysta idihii arigii lo-dii dameerihii iyo sidoo kale geeli ayro ayro iibso tunikiba oo si aad si saa'ida markaas ula sheekayso dadkaada eheladaada dhegeystaan safaricom waxay markaas kule waqti badan hadal oo fariinta gaabana u dir asxaabtaada iyo eheladaada iyada qoyska iyo weliba farxadaha aad ula qeybsatid maanta waxaa lagu leeyahay waa hadli kartaa waa la sheekaysan kartaa saaxiibada kugu dhow ehelada kugu dhow qaraabada go- kuwa qaraabo goyska ayagana waan la hadlaya oo fariin baan u diray waxaan leeyahay saaxiib maanta soo qabsa kaarkaada kadibna la hadal dadkaada eheladaada maxaad sugaysaa waa fursad markaas imikan adiga aad ku sugayso kuwana baahan inaad dadkaada abu- wax mar kale u- aad dad- inaad dadkaada markaasi wacdid oo aad xaaladooda ogaatid waqti dad fog kugu dambeysay waan garanayna waan isgaranayna dad waxaa jira maanta adeerkiis intaasoo san uu xitaa la hadlin dad waxaa jira intaasoo sanaba eedadiis ama habartiisba aan la hadlin haddaba adiga markaasi fursadda raqiiska lacagtan cidaa doonta kula hadli doonto cidaa doonta la kaftami karto cidaa doonta la sheekaysan karto laakiin aniga kelig waxaan fahamsannahay si wax loogu shukanso xitaa ninka waxaad arkaysaa reer kale oo gabadhiisa la joogo waxaad arkaysaa intuu waxaas intuu maqlo oo yacni wuxuu wacayaa qof kale oo iskala sheekaysanaya waqti iskala qaadanaya bila camal la-aan taasi ma loo baahno hadda baryahan waxaa soo bateen baa dadka maaragta geela iminka la jiro inay minkan shukaansiga dhanka magaalada ay usoo wareegeen waxaa arkaysa nin geeley ah oo in la rabay gabdhihii miyi- miyiga joogeen inuu bal- markaasi ku aglaabo iyo gabar kale waqtiga ku luminaya oo kaarka iskaga luminaya waxaan ku leeyahay adiga geelaada la jir abaar baaba ku haysaaye gabadha kale oo agtaada joogto ma aragtay shukaanso oo ah, kaarka wa- wixii hore waagii hore eh, helada ama eh, ama l- lagu kulmi jiray ma aha eh, webiga ama weyida lagu kulmi jiray eh, la dhihi jiray eh, maanta yani hal mar aan isla soo aroorino hal mar aan helada soo wada dhacno mise aan dowda aan soo wada dhacno mise webiga aan soo wada dhacno mise hal mar aan isla foofino Mm, ma aha waxaa iminkan telefoon baan imaada adeer oo gabadha lambarkeedan baa qaadanaysaa bes ayrcom bay waxay ku leedahay ayo ma aabuwan ka cabsan baa laga inay ku dhahdo laakiin xilligaa doonto waa la kaftami kartaa gabadha waa la hadli kartaa oo gabadha baadiyaha ugu fiican ba inkastoo ayagana iminkan ay ilbaxeen oo waa la garan lahay gabadha ma gabdhaha waa la qaban lahaa baadiyaha waa tahay safaricom waxay iminka dhegeysa fursadda kuu siinaysa oo waxay ku leedahay subix markaad soo kacdo oo waagaad barayso indhaha qacad ku siiso bal qofkii hore waa inaad markaasi aad ka warqabtaa oo xaaladooda weydiisaa dhegeysa xitaa haddii aad bahyarta xitaa la joogtay bal weydi bahweynta saa kusoo kacday saaka adigoo gabadha kale canjarada ku bobsinayso doonayso inay markaasi saaka wadaadka masaajidku aad waa in markuu soo noqdo waa inuu shihii iyo canjarada iyo iyo subixi wixii inuu cuno laakiin bal markaa soo socto bal gabadha agteeda telefoonka ku wicina markaa masaajidka intaa guriga soo gaarin bal bahweynta saaka maxaa ku barideen xaaladda sii weydhe inaan gabdhahaas ku diline laga yaaba gabdha inay meel mm, ay dhahdeen maanta baqaraa xidig star four four four hash ama star four four hash xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaalo fara badan ee kala duwan safaricom ee kuu talagashay dhegeysa waxaad sugaysaa fursadan ha iska baadareenin adeer maanta bala jahanqaad fursadan waqtigan adag ee kugu talagashay safaricom dhegeysa william ruto yaa dhegeysta lakumi dabcan waa madaxweynaha dhegeystayaal eh em, eh, ololihiisii waxaa markaasi ah, ku galay doorashadii eh, qabsoontay sagaalkii eh, bishii aynu soo dhaafnay agosto dhegeystayaal waxaana jira arrimo gaar ah oo markaasi soomaalida uu horey uga ballan qaaday madaxweynaha haddaba arrimahaas yaa iminka laga doonaya inuu dabagalo sidoo kalena in uu sida uu madaxweynaha u- u- inuu ka dhabeeyo arrimahaas cidda looga baahan yahay in ballantaasi iyo sidoo kale ballanqaadkii gobolka waqooyi bari dabagasho xildhibaanada dabagalaan waacide mise madaxweynaha weli meel ba ay ugu qoran tahay maxaana shacabka ka go-an dhegeysan inay ku xasuusiyaan arrimahan dad badan waxaa markaasi ay saadaalinayeen in ruto uusan ku guuleysan doonin tartanka xilka ugu sare ee kenya sida uu isaga qudhiisa ku sheegay khudbadii markaasuu ka jeeday goobtii loogu dhawaaqay doo- guushiisa doorashada ee bomas ninkan oo tobankii sano ee lasoo dhaafay ahaa madaxweyne ku-xigeen oo madaxweyne ku-xigeen ayuu ahaa ayaa ololo mud- muddo dheer markaasi socday u soo galay xilka madaxweynaha fursadda loo siiyo si markaasi fursad dadka shacabku siiyaan waxa uu safarku ku tegay deegaano dalka ah oo ay ka mid yihiin dhegaysal kuwa ku yaala gobolka waqooyi bari oo halkaasi ololihiisa uu kaga gaday dadka shacabka sidii ay taageero ku siin lahaayeen si la mid ah musharaxii kale ee loolanka ku kula kula jiray raila odinga azimilo omoja waxa uu khudbad asagana ku jeediyey ee golobo- dabcan gobolada qaar ee gobolka uu ku tegayay si asagana dadka ay doortaan bulshada soomaalida ah ayaa markaasi si gaar ah markaas uga ballanqaaday saddex arrin oo muhiim ah inta uu ruto markaas ku guda jiray ololaha doorashada waxa uu khudbado waxaa bulshada uu wal- waxa uu bulsho walba uu ku- u- ku soo jiitay qorshaha uu hayo si ay markaas codadkooda u siiyaan marka la dareemo ama loo dareero doorashada soomaalida oo ka mid ah bulshooyinka kenya ayuu sheegay in marka xulf- marka ah, xufiiska uu madaxtooyada ah ula wareego inkastoo hadda uu la wareegay waqtiga olaha laakiin doorashadu ka hadlayay in uu ah, xaqiijin doono in meesha laga saaro waxaa loogu yeero cunsuriyiinta bulshada soomaalida ah oo lagu bartilmaameysado marka ay raadsadayaan ama raadsanayaan sharciga aqoonsiga dalka ee loo yaqaano kibaandhaha dadka qaar yaa sidoo kale culays markaasi kula kulmi jiray inay baasaboorka waddanka helaan cabashada ku aadan arrintaasi ayaa socotay muddo dheer hogaamiyaasha soomaalida kenya ayaana markaasi dowladda ku ku dhalay inay waxba ay ka qabas ay ka gaabisay wax ka qabashada dhibaatadaasi soomaalida ay kala kulmayaan gobolka waqooyi bari haddii madaxweynaha dabcan eh, la doortay ah, u- u- uu ka dhabeeyo ballanqaadka xilliga ololaha soomaalida kenya ayaa u suurtageli doonta in waqti badan uu- eh, in waqti waqti gaaban ay ku helaan s- shuruu- shuruucda caqab- caqabado badan ka hortaagna in- in- imi- eh, waa dabcan shuruuc caqabado caqabado badan horaan ka hortaagnaa inay helayaan ayna san la kulmi doonin caqabadooyin arrinka kale william ruto uu xusay qorshaha uu dalka uu talagalay markuu markudabcan isku diyaarinaya doorashada ayaa ah in markaas ku dadaali doono joojinta falalka dadka sida qorshaha loo kaxaysto marka qura ama marar qur ah la waayo iyo weliba dalalka aan maxkamadda loo marin maadaama loo doortay xilka madaxweynaha waxaa laga filayaa inuu taasna hiirgeliyo oo sidoo kale u tiigsado gobolka waqooyi bari xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale oo saaxiib dhowla ah ruto oo ololaha doorashada kula jiray ayaa markaas u xaqiijiyay dadka bulshada ama dadka shacabka inay markaas ay kasoo bixi doonaan kaalintooda ballanta ay dadka shacabka oo qaadan waqtigii ololihii ay ku marayeen gobolka waqooyi bari waxauu ducaale sheegay in guusha uu soo hetay ay tahay mid markaasi ballamadii gobolka waqooyi bari looga ballan qaaday ay noqon doonto mid markaasi lasoo abjari doono sidoo kale ay noqon doonto mid ay ay tigsan doonaan gobo ama la tigsan doonaan gobolada kale horumarka markaasi uu tillaabsaday ruto amar uu u socdo ololo markaasi qeyba ka ahaa uu ku mareeyay deegaano ka tirsan ismaamulka gaariso waxauu ballan qaaday in dowladiisa ay dhisi doonto waddo isku xiri doonto magaalooyinka waaweyn ee gobolka waqooyi bari aadan ducaale ayaa sidoo kale sheegay in ballanqaadkaasi ay fulin doonto dowladda loo doortay saaxiibkiisa ah william ruto william ruto oo keliya ma ahayn musharaxiinta ballanqaade u sameynta ama ballanqaadka u sameynta bulshada soomaalida ninka sida weyn ula tartamaya raila odinga ayaa isagana horey u ballanqaaday in haddii kursiga madaxtooyada loo doorto uu amar ku bixin doono in la furo xadka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya kaasoo muddo dheer xirnaa oo kasoo dabcan ay ku tiirsanayeen gobolka waqooyi bari arrimaha dabcan arrimaha badeecadaha ama badeecooyinka kasoo gala soomaaliya ay tahay mid markaasi canshuur xitaa looga qaado xuduudaha sida markaas tilmaameen iyadoo sidoo kale isla william ruto uu sheegay in xuduudda soomaaliya sidoo kale dib loo furi doono iskarada shaqeyn doonaan labada dowladood waxa uu sidoo kale sheegay guddiga markaasi canshuuraha in xuduudaha la dhigi doono si ay wada shaqeyn labada dhinac ay u wada shaqeeyaan kadibna loo kala ogaado waxaa soo gelayo iyo wax markaasi dadka shacabka ama bulshada ay u baahan yihiin ruto waxa uu tilmaamay inay marka iminkan baahida faraha badan ay markaas ku xiran tahay dadka shacabka sidii looga dabooli lahaa gobolka waqooyi bari oo in muddo ay kusoo jireen sidoo kale sheegay in lacag gooni ah loogu qoondeyn doono horka dhanka kaabayaasha wadooyinka iyo sidoo kale biyaha oo ku sheegay in dhibaato xoogan ay ku haysato ruto oo lagu tilmaamay inuu asagana yahay nin markaasi xorodhaqataa qoyskooda ah haddana waxa uu tilmaamayaa in markaasi uu fahamsan yahay dhibaatada iyo culeysyada gobolka waqooyi bari inay tahay mid markaasi si gaaban ama si fudud lagu dabooli karo iyadoo u baahan nidaam iyo istaraatiiji iyo qorsho markaasi fog loo dejiyo taasoo tilmaami karto in ay ballanqaad oo xoogan u sameyn doono dadka shacabka gobolka waqooyi bari haddii markaasi waqtiga ololaha markaasi ka hadlaya dhegeystayaal oo gobolka waqooyi bari sheegay in markaasi xuriba ay heli doonaan hadda oo markaasi gabagabadii lasoo gaaray dhegeystayaal ayaa laisweydiinayaa dabcan madaxweynaha xilka waa loo doortee talow yaa markaas gobolka waqooyi bari hormuud u noqon doona mise horkici doona oo baahidii markaasi ballamadii la qaaday iminkan kaga dhammayn doona mise shacabka ay arrintaas ritaan mise hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari lasoo doortay inay markaasi kula xaajuudaan mise ay markaasi miis ku wada saaraan ballanqaadkii gobolka waqooyi bari uu u sameeyey dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba waxaa keliya aan isfahansiin rabno dhegeystayaal ballanqaadkaasi saddexda qodob ee markaasi la hadlay oo diiradda lagu saaray waayo waayo waayo ciddii markaasi doonayso in madaxweynaha ay dabagasho sidoo kalena ay ka soo saarto arrintan inay markaasi dhaqan gasho oo sidoo kale maxaa la gudban dadka shacabka iyagana si ay arrintan u xasuusiyaan mar kale madaxweynaha dariiqadee wadadee markaas loo mari karaa dhegeystayaal iyadoo iyo siyaabaha markaas iminkan dadka laga doonayo ama hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari laga doonayo in markaasi mar kale ay xasuusiyaan madaxweynaha baahida dhanka wadooyinka dhanka sharciyada uu sheegay in wax laga qaban doono iyo sidoo kale in markaasi dadka la dilayo ama iskala baxayo uu sheegay in taasi ay soo afjarin doonto sidoo kalena sheegeen in maxkamadda ay la tiigsan doonaan si maxkamadda ay ula fuulaan dadka dhibaatada qorshaha markaasi ka dambeeyey lagu dilay dadad fara badan ama shakhsiyaad fara badan ee wadanka haddaba taasi markaasi ugu badan baahiyada gobolka waatee sideyna markaasi iminkan iyadoo madaxweyne uu yahay hadda inkastoo mashquulkiisa ma laga yaaba madaxweynaha inay badan tahay laakiin gobolka ma yahay mid markaasi la hilmaami karo xitaa si walba oo madaxweynaha mashquul u yahay haddaba si walba oo madaxweynaha mashquul u yahay ma yahay mid markaasi gobolka la hilmaami karo waayo cidda markaasi doonayso inay xasuuso gobolka si wadooyinka markaasi isku qabansiiyo una noqoto mid markaasi ganacsiga sidoo kale xuduudaha soomaaliya kenya markaasi laisku furo oo ganacsiga sidii hore u noqon jiray ama horaanba ahaa sida waqtigii kibaki ay iminka noqoto dhegeystayaal qadadka telefoonada iyo dhegeystayaasha si ay uga qayb qaataan fikirka iyo weliba aragtidooda saliimka ah iyo weliba waxaa ka gudboon ama shaqsi ahaan ama shacab ahaan waxaa ka- waxaa la gudboona waad inoo sheegi kartaan dhegeystayaal iyo waxaad ku biiran karto iyo weliba fikirkaada saliimka ah iyo weliba ra'yigaaga waa muhiim dhegeystayaal iyo weliba talada markaasi ku habboon ee gobolka waqooyi bari iyo weliba dadka hogaamiyaasha iyo dadka shacabka adigana tala ahaan aad soo gudbin karto waa muhiim waa inoo muhiim inaan wada dhegeysano dhegeyste eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal iminka waqtigii dhegeystayaasha qaadka telefoonada aan siinaya la gaaray si aan isku wada dhegeysano bal aan fikirkooda aragtidooda saaxiibada qaadka telefoonada aan u siiyo iyo asxaabtana dhegeysanayso aragtidooda dhammaan qadka telefoonka dhegeysa waraq durbo uu ka baxay xigaha kalaan siinaya dhegeystayaasha saaxiibada ah soo dhow walaal waa ku salaamaya subax wanaagsan magacaaga
alo walaalan ku salaamaya magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacay waa maxamed cabdullaahi barquuq maxumed soo dhowow waa dhowahay haye
marka haddaan su-aasha uga qudbudgala mhm horta shacabka horta way rajo badan bay qabaan sax
laakiin codkoodii meel ay maalinkii ololaha ka dambe meel ay ku gudbistaan hadda oo ay garanayaan ma jiro haye dadkii madaxda lasoo doortana oo baarlamaanka ma uga doodi lahaa amana meel kastaba uga dooda horta baarlamaanka waqooyi bari horta wax is raacsan ma aha mhm biyo ku kala biireen haye maxaali looley maxaali dee isku talxuma kala geen waa isku taame mid inkastoo kale xisbiga jiraan wixii danta gobolka inay isu warjeestaan bay ahayd ma haye marka nin kastaba nin buu eeganaya xisbi kalan buu uga gubaantamaya xisbi kalan buu u gacan garaaci sax marka dadkii way hilmaameen mhm horta caqabada koowaad meeshaas inaga hashataa anaga kow midda labaadna waxaa weye shacabka dee aniga ma meeshan dadka iskaga sugan yaa arki ama madaxweyne muxuu ka ogaan haye wax uu ka ogaan ma laho sax meel ay kala xisaabtamaan oo bu- dadka xoolaqato u badan yahay ay kala xisaabtamaan oo madaxweyne ay ka ka- ka aadi karaanna ma laho haye
marka inay weynigoo kaleto wariyaasha ay bo- tuulooyinka soo booqdaan oo ay sanad sanad ka bacdi maxaa nalaga qabtay iyo maxaa filayseen iyo dadka afti laga soo aruuriya ma idaacadda baa loo fariyo fure mhm dee horta yaa yu- yaa ku gaari karta madaxweyne sax laakiin hadda shi- dadkii meel ay ku gudbiyaan ma ninka madaxweyne waan dooranay laakiin meel aan kala hadal ma garanayn ninkii indigaan dooranana xisbi kale iyo siyaasad kale aan anagu fadhiyan danno ahayn buun ku daali haye wax gobol inta inta inta gobolka waqooyi bari laga soo bartay isku imaadaan war gobolka anaga maxaa dan u ah oo u dhicina oo ma dhahayaan mhm ku kastoo ku wacaayin hebel aa ugu sheegin hebel aa ugu sheegin hebel aa ugu sheegin hebel aa ugu sheegin mhm marka saas maalinle waa ku salaamay shukran maxmed aad baad mahadsantahay maxmed burquuqe dhegeystaha kale qadka ku raagay soo beegso markale aan leeyahay xegayaasha kale qadka telefoonada siina si ayagana fikirkooda dhammaan aan u wada dhegeyso walaal magacaaga soo dhowow waa ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakadow soo dhowow gaarane
walaal macani xaaladda ka waran alxamdulilah
wallaahi war wanaagsan baad ka dhawaajisay sax
annaga gobolka waqooyi bari baan ka soo jeednaa mhm
gobolka waqooyi barina baahidiisu way badan tahay ilaa kontonka sano dowladda ay dhisneed sax
wax badanna waa usoo halganne wax badanna waa usoo halganne b b i hadayta waan la dagaalame sharci bedelka madarkiis waxaan ka samayne wax kasta waxaan ujeedno un madaxweynahan inaan ku gar istaagno su annagana baahida annada uu wax ooga qabto sax
madaxweynaha ruuto waan soo saarnay xilka mhm
midda kalena dawladda shacabka gobolka waqooyi bari madaxday soo doorteen madaxda dawladda hadda jirtana way ku jiraan sax
ninkii mucaarad eh, mucaarad baan inuu dhaha ma ahaa ninkii mucaarad eh iyo ninkii aan mucaarad ahayn oo wadanka hadda shacabweynaha ay soo doorteen oo baarlamaanka tage xil waxaa ka saaran dawladda inuu xaqa ay dadweynaha ay leeyihiin nooga soo rido mhm
maxaa yeele wadada ilaa jeer mandeera isku xirto iyo ilaa iyo maaragtay haluuqo inta laga gaaro xuduudka waa wadooyin maaragtay raad eh waa wadooyin maaragtay tuulooyinka taan isku mari karin waa wadooyin roob dib markuu taa u dhaco ka go-o haye
markaas dadka ayaga anaga aan doonayn inay dawladda cadkaana kasoo go-aan waa sida aadan barra ducaale haye
aadan barra ducaale annaga dawladda ayuu nooga yahay afayeen annagaana u doorana inuu dawladda cadka annaga noga soo gooyo haye
maxaa yeele dawladdan hadda maanta dhisana asaga idin weyn buu kuleeyahay haye
waktiga ololahana waan ogeyn wixii uu la qabte haye
gobolka waqooyi barina madaxda la raba inay wax qabtaan buu kamid yahay haye
marka hadday abaaro tahay hadday baahi wada tahay hadday maaragtay dhan kastaba ay tahay annaga waxaan leenahay madax aan soo doorane oo aan fiirinayno inay Mhm.
wax noo qabtaan Mhm.
maxaa yeele dawladda markay dadkeedi shacabkii madaxda ay soo doorteen markay dawladda ay wax walba ay u hoos galaan iyo dawladda wax u qabanaysaa haddii laakiin ay booshadooda keliya iska qudistaan haddii dawladda madaxweyne muxuu ka ogaanayaa gobolkan baahiday jirto waa runtaa
marka anaga madax baan soo doorane gobolka waqooyi beri ayagoon la kala qaadaynin madaxda ayaga ayaan doonaynaa dawladda inay garab istaagaan ay maaragtay baahida gobolka waqooyi beri jirtaan maaragtay inay ka qabaan Mm.
ayna waddankan wuu ka dambeeyaa gobolada kale oo kenya صح
duulooyinka ayaa laamey loogu tagaa wadamada kale laakiin gobolka waqooyi beri waa wadan oo dheer baad arkaysaa duulooyinka meel laamaysaa malaha marka waxaas oo dhanna waxay ku tusaysaa waxaa leeyahay sac ruqe ninkii lahaa ad- aduba saca saca ruqada ninka lahaa haduu ku jifo asuun ku kici Marka- dadka ugu yeeranin oo oo maaragtay masaaski istaagi karaa ومي
marka ay- yay noqonin madaxdaanada ninkii sa- sicir isaga iska lahaa sicir ruqada isaga uu lahaa maaragtay ku jiftay yana noqonin waxaa noqdaan sidii uu sheegi jiray aadan barre ducaale ani jaambida meesha aan oga fadhiyo cadkayga waan ka goosan si u dhihi jiray inuu gobolka waqooyi bari oo dhan uu cadkii oga soo gooyaan doonayna annaga
aad baad mahadsantahay aabahana wada gaaranay salaada in badan shukran Seen bulaxawa oo maaragtay dadka maaragtay leegi oo maaragtay aad aqliga badan u lena waan salaamaya Aad anigoo ba- lakala qaadan dhammaantooda aad baa umahadsantahay saaxiibaha oo s- dabcan uu ku maqlayaa filaya xuseen balaxawo Een, dhegeystaha kale qadka telefoonka Salaamu siinaya.
calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal magacaaga
walaal waa sireed jooji uu qumbiso siraaj soo dhowow
waa dhowey walaal aniga waxaan dhihi lahay magarani Mhm.
madaxweynaha hadda la doortay waa un iska soo galay maoga horta dhulkan inoo distan horta lagama soo dooran waaye laakiin haddii lasoo doortay haddii lasoo doorin ba dadka u siman yihiin S- soo ma ahan waa u siman yihiin laakiin si aada ka dhigata waa qof ani meeshaan lagama soo dooran waxba uma qabanay dhahay inuu iska jiraa haye
marka ani hadda waxaan dhihi lahaa horta irsaaqadan ilaahay baa bixiyey horta roob allah noo keen horta abaar baa jirtee haye
mideeda kale aha
wadooyinka oo hadda maaragtay madheera ilaa gaarisa haddii oo laami laga dhiga xaduudahana la furo aniga waxaan dhihi lahay isbedel baa dhici lahay laakiin waxaan kale waa un habar waxay helinay u hartaawa
habar waxay helin bay u hartaa
ha yacni waa qawda maqashiga habana ha u qaban afka laga sheegaa ma ogi waxaase haddan inay laguma hurdaay oo yani waxaa ula jeedaa eh, ballamadii uu markuu gobolada eh, ku wareegaya waxaa leedahay een, waa un si codad buu ku raadsanaya eh, ka dhan ma aha leedahay ha waxaa saaxib codadaa lagu raadsanayey marka ani dadka waxaan dhihi lahay muslimiinta ilaahay roob ha u keeno abaartan allah ha ka bixiya wixii kalena dee ilaahaan u qabnaa ilaahay ha nooga soo qaada laakiin ma sugayn laakiin een, adiga een, xor baa u leedahay ama xaq baa u leedahay inaad waxaada gudbiso mise aad kula xisaabtanto madaxweynaha Een, marka maxaa u diidayaa adiga ama maxaa isku diidaysaa maxaa isku xaqiraysaa adiga nafsadaada siraaj may adiga maxaa isku xaqiraysaa xaqiraysaa doorana meesha ku jiro waxaa waaye adiga marka waxaad wax waxa kuu qabanayn maxaa marka hore u dooratay su-aalan ku weydiiya siraajow
aniga dadka aan soo doortay haddee waa laga duwan yahay cod haddaa la yidhahdo haye
laakiin inay maaragtay baarlamaanka dhexdiisa ay ka hadlaan oo maaragtay oo maaragtay dadkii ay xaggooda laga soo doortay wadamada ay kasoo galeen oo yacni sida hadda waqooyi bari ama gobollada hadda em- embiyaalka ay kasoo galeen wax u hadlaa waa la yidhiyiin wax yar hal iyo laba bisaaba ku jiro wax kalo misaarkooday qaadanaan waxay helaan boorsaday ka buuxsanaan nin walba waa dooranay shan sano ka dambe wax kugu soo noqonaya ma laha marka hadda aad shalay doorashaa kasoo baxda haddana calaacal baa bilowday miya siraajow adiga shalay wax dooratay maana de maxaan calaacal bilaaba hadee waa sugaynaa dee waaba arki doonaa
siraaj aad baad u mahadsantahay saaxiib qumisana igu salaam
waa ku salaama saaxiibu shukran aad buu mahadsan yahay walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Aha, soo dhow walaal magacaaga
aniga waa ku salaamaya maxamed cali waa islaam oo xadaadsanaaye cafwan een, waa ku salaamay maxamed oo soo dhowow
marka horta ni oo- waxaa jira mataqaana Mm,
horta wax siyaasa lagu soo galay hadallo siyaasa lagu soo galay oo oo maaragtay siyaasa lagu soo galay hadal ma hadal sadarka waxa dabagal madax ma garan laakiin soo loo dabageli karin in ha- hadal ka soo baxay oo wixii lahayo ayadoo codad lahayo ayadoo qoraallo lahayo see loo dabageli karin marka
waran ku ah aha
ruto eh, ruto iyo ducaale mhm
shalay dawladda kuma soo biray horta haye
waa dad dawladda kusoo jiray oo madaxa soo ahay oo weli oo u dhawaay nin ugu dhawaay malaha huru haye
shantii sanoo dambena siyaasad bay ku kala tageen mogi ha
shantii sano hore erdocaana waa taqaanaa malaynaa ninka ugu jeclaay oo uu dalabsan jiray oo siyaasi siyaasi saaxib lahay huriyasa haye
ma garan aad iyo aad soomaali waxay dhahda ol walaalkaada ku jira aha
lagama guuleysa sax
markaan dadkan dad ayankaba markii hore kama hadlaynin eh, wixii wadanka ka dhacay kama hadlaynin aha
wadanka waa ka dhacay kama hadlaynin kama hadlaynin oo maaragtay dad ka maqan meel wadanka waa joogeen dadkaan oo maaragtay lala tagay aniga waxaan ka hadlaya dadka lala tagay aan ka dabagelayna dheen mose ii wad haye
dadka hadda lala tagaa nimanka waa niman waaweyn oo wadanka dawladda loo joogo wadanka loo joogo ay ahaayeen hore doaale xaakii soomaaliya dhanahay ayaasaa weligeeda soo ka hadlaa maarkin ma garan haye
ninkii markii madheera gabadha lagu hawa abaalmadeed lagu hawaalay gabadha madheera waa taqaana malaynaa oo shaarka markaas kacay oo hoteelka laga qaaday ninka baylii soo boodi wadanka imaaday oo madheera waakahay bilow karow haye waa kii markii noqday isagana see maaragtay dalka nooga keenan daraaddeed loo xiray ma garan haye horta qof banaadin haqiisa qaray marka ma fiican haye markaan aniga waxaan leeyahay mm
Ah, ninkaan horta su-aala haddaan horta ninka wadanka jo- hadda ninka hadda barmaan xaggiisa aan soomaali ahaan haddaan dhahay aha hadda haddaan dhahay ninka hadda horta oo meesha noo fadhiya waa do-aale sax
hadallaha ku hadlaana aha
hadal wadan yacni ma aha oo noo istaan ahaan ama soomaali ahaan noo soo- noo- soomaali dadka saddex gobol waa hadda badan tahay Sax.
kama hadla oo hadaladiisa diiradda kuma saaro oo yacni saddexdan gobol oo mala soomaali ahaan aan diiradda kuma saaro haye waxa waaye nin jecleed madaxweynaha markaas aad leeyahay iyo unbaas u daba dhaqaa oo si kalena hasu hadaa dhinaca oo gaaris ahaan haye haddana waxa waaye wadama aan shaqadiisa ana shantii sano ku mashquuliyo oo maarata si soomaaliya oo kale oo waa taqaana malaynaa oo ku mashquuli jiray haye waxaan kaloo ka hay haddana oo waagii la galay jaamacaddii gaaris la geli jiray dabcan usoo noqo barnaamijka meel kale hayla aadin maxamedow haya mahoreed haddaan soo noqdo waxa waaye damata ninka waxa waa la rabaa wadanka inay isku qabto labadan saddexdan gobol isku qabto oo ka hadla sitamaga waxaa gaaris ka im- ka imaaday kenya ka imaaday gaaris oo ku egay kama hadla inay madeera la keeno ama wajeer la keeno ah sax markaan waxaa waaye wadanka waxaa la rabaa horta wadanka waa taqaana wajeerta leenahay ninkii markii ahaaye shaqada waxa loo- looga saaray waa taqaana malaynaa waxaa waaye horta nin garab haysta shaqa lagama bixin karo haye asagaa asagaa ka saarday maarata soomaali haggeeda ama maarata dadkii baarmaanka meesha kuli jireen sagoo ka noqdo magar haye halka waxaa waaye ninka waxaa la rabaa wadanka inay soomaali ahaan ka hadla waa taqaana ninkan makunji yuusuf makunji mm
hadal waxaan ka hayaa aniga waxaan rabaa nin soomaali ee soomaali maogtay meel iska imaado waa soomaali magar sax kenya joog kenyan ah ama soo somaali ka imaado ama maaragtay etoobiya ka imaado waxaa yaray nin soomaali ee inay is- kenya kenya ku ilmay ama iskii ku ilmay aha ma jecli sax
markaa ninka waxaa rabaa waa taqaan markay wadanka soomaali ahaan wa waxa dhacan ninka soo booda waa laqaanaa maaragtay nairobi haye marka ninkaan waxa waaye waa shaksigiisa uqayl ama ama waje gaaris aaran uqayliya ama marka marka hadda calaa kulli xaal hadda waxaa leedahay een hada- hada- hadalladaas waxaa leedahay asaga gooni asaga gooni u taamiya hadda
firi waxa laga daba tagaa horta aniga ma malaynayo ninaa laga daba tagaa ah dad la dhamayna laga daba taga oo maaragtay xaq baan daba waxaa waaye aargoosi ama laoga saas haddana haday noqoto haye
aargoosi meesha looma jooge mm meesha waa laga soo doortay ama maaragtay wadanka waa joogtiin ama horaana joogteen hadda dawladda hadda kusoo beereen dadkii oo uga beega heleen way hadda la joogo oo idinla hadboon hadda Eh, dadkii hore ma xaqooda waa qabteen wixii kale marka hadda ha ka shaqeyna leana waa kusaabsan aad baa mahadsantahay maxamed aadan raam uu mahadsan yahay xigaa kale qofka telefoonka siinaya soo dhow la- walaal magacaaga waa maxamed ragow oo jooga mandheera maxamed raago soo dhow saaxib waa dhowa waa waa ku salaame shukran
waxa waa laga hadlamaya ballanqaadka la suubiye in laga soo baxayo in kala aad iyo aad
waxaan leeyahay horta kasoo bilow madaxweynaha eh, ilaa iyo meesha u hooseysa waxaan aaminsanahay ballanqaadyaalkii la suubiye in laga soo bixi doono laga soo bixi doono haa haye qaabkee nidaamkee sidee waxa waa dawladdan horta waa dawladda maaragtay maskiimaha waa dhalinyarada maskiimaha dadka oo hasalaas la yidhaahda Ara- ara ama aftahay ii wad haye maya maya maya madaxweynahan ilaa disira waxaas noqon doonaa horta madaxweynaha ugu fiican oo kibaadka ku xigaas noqon doonaa ama waaba ka fiicnaan doonaaba aad haye ii wad saasaan aaminsana aniga haye
laakiin eh, meeshu ayay ka duwanta haha reer north eastern horta waxba ay calaa celin ha
maba soo doorin ninkaanba laakiin haddii lasoo dooray een uu ku qasban yahay inay u wada sinaadaan dhammaan waa kenyaanka ku qasban yahay laakiin wixii oo so- yar oo soo gaara ah, intaas maaragtay ah, ha aaminsadeen maxamed ya- maxamed raago wax yar ma aha wixii een, xildhibaanada ay ku heshiiyaan mise ay kala gargortamaan ayaa gobolka wax loogu qaban karaa Haye, laakiin- gobol- gob- gob- madaxweyne hadduu- waxay u badan madax- yihiin madaxweynaha embiyaasha waxay u badan yihiin macaarana u badan yihiin waa aan bara ducaale bas iyo hal ama laba kale waa waxa marka dawladda hadda xisbigeeda lagu soo doortay dhib ma laha laakiin iyadoo macaar ay tahay laakiin baahidii dadka ka weyn macaarnimadaasi midnimada ayaa ka Baa- weyn baahidu waa ka weyn tahay laakiin okay haddii macaar jirto ay xildhibaanada macaar yihiin markii yaa rabaan wax- se wax u qabtaan waxaa la rabay markii horeba oo su-aala bara ducaale qeyr allah siiyey oo la hadlaayo wax waxaa la yidhi bi intay kusoo gaarnaa la iska moosaalahay haye waa loo sheegay waxaa lalahay war dawladdu waa tan soo gala meel banaanka ah macarad intaas oo sano isku soo jirteen dawladdu waa tan aladahay waa loo sheegay wax walba waa waa loo sheegay way aamini waayeen hadda asaga keligiisa meesha taagan haye maxaad qabanaa waa marka ninko meeshan waxaan waa gobol gobol waa number aan lagu xisaabtamahaya sah ma fahantani sah marka madaxweynaha waa run waa wadanka dhammaala ayaas xukumaa laakiin waxaad fiirina intee cod aska heshi dadkaas horta waa inaas qancii wa ha haye marka dadka dadka hadda meeshaan aan joogno hadda somadheera mehen mhm kansala kaba soo qaad meel aan laga soo doorin oo laba ama wax yar oo boqolkoo ama aska helay wallahi inaas dhinac xaggeeda soo fiirinayn haye laakiin meelihii kaloo laga soo doortina waxaad arkaysaa suuq loo dhisaa isbitaal loo dhisaa biil loo gelina war maxaa haddaadaad waxaa isku leeyahay aniga boqol qof ku isaa isa doorata abow intaasna waa intaan insiina ku qanaca intaas isku leeyahay ha marka haye horta north eastern waxaa la rabaa inay ayka ay fikiraan war ninkaan aadan bara ducaa la yidhaahda wallaahi maba aqaana ani hadda wax aan ku ku tilmaamo ninkaas maasha allahu wa markaan ah, wax garab garabas wey walaalow ninkaas marka asagoo ninkaas unaan ilaahay wax ka sugayna laakiin okay ninkaas markay aan wax ka okay sugayna.
marka markii siyaasiyiinta laga soo tago shacabka maxaa la gudboon oo tale ah marka shacabka waxaa la gudboon qalad waaba dhacay soomaha haye inay dawladda la shaqeeyaan mhm Eh, maxaan ku dhahaa eh, ninkii wax uu qabana ay fiiriyaan madaxweynaha hadda ka- kaba soo qaad qabiilkan yaraada qabiil meen adiga mukamba istan soomehen mhm gafanayaasha kulli waa tashadeen waxay dhaheen anaga intaas masalan macaarad kusoo jirno Sax.
Eh, machakos gafana waxay dhahda anaga dawlad waa la shaqaynaynaa macaarad ma noqonayno kii kaloo makuweney oo colonso junior Mhm.
waxaa dhahay anaga la- waa la shaqaynaynaa madaxweynaha marka dibidda hadisaan ugu soo noqoto waxaa dhahay waa la kulmaynaa sida gobolkaayna aan ku helno horumar iyo wax kastaba sida rooba u sameeyey ha rooba firi hadda rooba naftiisa markii hore qalala suubi laakiin waa ka soo noqday qaladka asaga isla marka waa arki
haye Ninkaas dani- aada iyo aad ninkaan hadda ruto hadda be- wallahi been hadaan sheegin stadiumka mandheera ku yeel hataa waa loo diiday haye laakiin ma- khayr allah si cal rooba waa nin aqli kilic waa wax isla markii waxaa waaye ninkii aad la xigtay waxaa dahay aniga waaba aragnay eh, isyolow sida oo kale laakiin wajeer fiiri waa iska fadhiyaan xagga waxaa waay inta kuwaan waa gaaraysa waa sida oo kale marka ninka madaxweynaha waa inaad la fadhiisataa la rabaa oo danta iyo baahidaada aada gudbiso dantaada iyo baahidaada meesha ay ku jirto laakiin haddaad dhahda shantan sano macaaradaa dhahaana ma- waxbana ma haysid biyo ma haysid waxaas haysa male hore markii waaba konton sano saan aan sii nahanay dawladda war soo raac war soo raac war soo raac hataa haddii la kala go-o dhinacana la raaco dawladda dhinacana macaara la noqdo hataa wax ma ahaatee soo ma sah
hadda ninkaan aadan bara ducaale bes e muxuu qabanaa halkoo farle my brother adaan ku weydiina
maxamed raago markay weydiiso waxaan kuleeyahay anigana mahadsanin saaxib shukran haye haye haye aada u mahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga alo star fm soo dhow walaale
Hello.
walaal magacaaga
Hello.
walaal iska gaabi aalada naga dhegeysanaysa fadlan
Ah, very walaal waa Leila Sialo.
laylow siyaalo laylo siyaalo soo dhowow laylow Ah, waan fiicana maca walaal waan roon.
okay barnaamijkaa la socotay malaha Ah, barnaamijku waa la socday hadaan u gura galo.
aada iyo aad Ah, reer North Eastern maxaa yeelay calacali siduu ninka hore sheegaayo waaye.
sababtu
Sababtu hadee waa run oo kurihiisii wadankaasi kama weelin Ruto.
haye laakiin taasi kuma xirno inuu ka hore ka helay inuu ka helin kuma xirno Ah, kuma xirna ilaa- laakiin waxay ku xiran tahay midnimada daadka shacabka iyo midnimada waxay ku xiran tahay hogaamiyaasha siyaasiyiinta gobolada laga soo doortay ama gobolka waqooyi bari laga soo doortay in muwaafaqo iyo midnimo keliya ay samaystaan Ay, ay ku xiran tahay fiiri.
aha ninkan cusuban inuu horta dawlad cusuban baa soo gashay inuu wadanka bedelan aad uga rajaynayna haye marka rajo xumada inaan iska iska dhaafno rano isan ku fiican sax
markaas walaal waan ku salaamahay yuusuf bakar shukran leyla aad baad umahadsan tahay way mahadsan tahay leylo oo isiila inaga soo wacday waa gabadhii u horeysay barnaamijka ka qayb qaatan uga mahad celinaya shukran leeyahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga barnaamijkana ka qayb qaado fadlan
haddaan ka qayb qaato magacaaga fadlan
waa maxamed mandheere waaye maxamedow codkaa sare u qaad
waa maxamed mandheere waaye ma garat haye
horta waana ku salaama horta marka hore masaan shukran shukran maasanid
aa marka adigana inaad si degan oo ii dhegaysato ma fahan aad iyo aad
aad iga hor imaanin haye
horta soomaalida Mm,
ee gobolkan degayso mm.
horta in wax loo qabto maba ahaba sababtu maxay tahay saa u leedahay maxamed
Aa, anaa kuu soo wada moogtaa haye
marka tusaale ahaan marka madaxweyne la dooranayo inta la jirto wadato soomaali ahaanan ka hadlihaya gobolada kale maha moogtaa haye
ama ha- gobol kaleba ha ahaado ama goboladan eh, saddexdan magaalaba ha ahaadaane inta wadato markaasi dhifayso nin walba asagaa meel rabo hadhow meel ka rabo weji ka samaysanayo ma ogiye ummadaad adiga ka dhalata kasoo jeeda ninkan hadduu meel helo waxa u qabta ma aha ma ogtaha haye
inta wadata ayagaa kow horta in macnaha xil weyn loo dhiibo oo mushaarka uu u bato oo maaragtay lacagaha kale oo loo dhiibayo ummadii macnaha markaas iyaga ay sheeganayeen iyo deegaanada loogu dhiibo macnaha inay wax ka goostaan hababtaasaa loola socdaa haye
marka markaan taas ka imaano Mhm.
Eh, soomaalida waxaa waaye horta in wax loo qabto ma aho in wax loo qabtona aniwaanba kasoo horjeedaa sababtana waxaa waaye Mm,
meeshii la joogaba dadkan waxaa la rabay inay si walba hadday loo xumaado ama si walba macnaha xumaan la isugu qabo kan gaalka ah laga roonaadaa la rabay maxaa yeelay musulnimaa la sheegtaa moogtaa mhm.
musulnimada waxaa waaye in adiga waxaa la rabaa si walba oo aada isugu xun tihiin ummadda ay isugu xun tahay sabarna uu meesha ku jiro Mm, naxariisna ay ku jirto mm,
habeenkii dharaar ayagii baa midba midka kala joogacay mhm, ayagii baa iswaynaya iyagii baa isxafidaya mhm.
gaalkii ayaa lala safan yahay lala kala safan yahay gaal baa lagu soo hogaamina meesha la jooga Mm.
marka xogtoodi iyo jireedkoodu intuu yahay iyo waxay isu qabaan iyo in diintii un afka laga sheeganayo aan lagu dhaqmaynin dhahaa la ogyahay marka cid wax u qabanaysa male cid qiimaynaysa male hal af iyo hal lugba kuma wada socdaan meeshay joogaan macnaha iyagiyaa kala socda waa fahamtay sooma aad iyo aad
iyagabaa isku diran marka waxa waaye magaaladii deegaankii laisoo degaayo hadday dhibaato ay ka dhacdo eh, qabiil unbaa laisku kaalmaynaa hadda markii wax la dooranayo m c a ha ahaado jabaan ha ahaado macnaha xilalkii loo tartamayo oo dhanba marka horena waa la dhaaranaya waxaa lagu leeyahay bilaashan waxaas u dooranay marka uu meeshii helo wax yar kadib ayadoo la calaacanayo aad arki oo la leeyahay gudaha dambaa la isu fadhiya guraheenuu meel ku helay gurahayguu meel ku helay laley xilliga markii la gaarana wixii oo dhan oo dhib ahoo la sheeganayo ama biyo xagga biyaha ha laga hadlo xagga caafimaadka xagga waxbarashada ha laga hadlo ayaa meesha ka bixi ama qadiyaa lagu raayo ama waxoogaa yaroo lacag ka hooseyn shan boqol kun kun aha afka loo gelin bas wixii uu sheegayo in meesha waa ka bixi markuu doorta haddana intaan bilba dhammaan ama bishii dhexdeeda waxaa lagu leeyahay eh, haddana xumaanaa la sheegana dhibaa la sheegana kii daraad camalayayba maaha wuxuu kulihiisa u siiyay markuu uga cabanaya uu shan boqol ugu gato waay ama uu qabiil u qaado waay qabiilkii daraad buxa waa lagu qaban waayay soomaa Mm, marka qofkan haddaad doorato eh, marka horeba wuxuu ku imaaday lacagtiisu meeshu ku imaaday ama qabiiluu ku imaaday deegaanada oo laiska dooranayo adiga haddaad maanta lagu doorto hal qabiil ma dega meel walba sax waa laisku dhex jiraa inta badan meel hal qabiiloo miiran dega maba jira Mm, waa lagu kala badan yahay marka mhm, inta ku soo doorato unbaad marka adigii wax u qabanaya mhm.
haddaad wax u qabatana la yaab ma laho intaas kaleweyba kaa soo horjeedeen oo qof kale ayba dhisaayeen inta badan Mhm.
hadday dhisan in arag kuu qabtay ba ahayn kii aan baataa kula ridin oo xasilnimo way ashada ama hadhow waxba lama qabanayo ashada waaba adiga waaba ku qiyaasanta mo marka sabarna maba jiro hadduu ku dooranina wax u qaban ninkaan waxba kuuma qabanin ha ku xiranin maba taalaba meesha xumaana xulisaayo xumaanta unbaa shanta sano ku dhammaan marka dhibkaas horta jira waxba yaan la calaacalin ninkii madaxweyne oo imaado wuxuu qabta hala arka hadduu wax qabanin hala arko macnaha meeshaan markii xukunkii hore laga bedelo gafana iyo sanata iyo maamulada la bedelo county laga dhigay ayaaba horta dhibka iyo xumaantaba sii baata waaba is-uurgale horta sidii hore wax ku socdeen unbaa fiican oo istayga ay ahayd meesha d c-ga ugu weynaa hooshana way socota marka hadda intii arrintan imaadulaada la kala bixi waaya habeen iyo maalin waa un lisaysaa habeen iyo maalin waa un lisaysaa kansolaha iyo m d-gaaba dhibka taagnaa intaasoo xil kalaa lagu daray marka wax meeshaan dhammaanaya ma jira soomaalina ayadaada cadow isku ahayd aniga hadda kula hadlayo guri baan ku jiraa haddaan banaanka u baxoon dhaca qabiilkee yahay ninkaan qabiilkee waa unbaa la idhi haddii aan meel ku dhaca ma ogey cid mas-uulnimo wax igu qabani marka qabiilkaasaa jifi jifi baa maaragta oo markaasi hooska lagugu jiidaa wax kale oo hadda maxamedo marka waxaa leedahay oo hadda marka maxamedo waxaa leedahay dhegeyso marka maxamedo waxaa leedahay wax gobolka wax loogu qaban lahay waa qabiil miyaa leedahay mise
war ninkii meel helaba marka hore uu kusoo ididgeli markuu meel helana macnaha waxa waaye intayo in adeeradiisa oo aad ugu dhow meelahay joogaan unbuu wax u qabani midda kale waxa waaye dadkan madaxda ahaa oo madaxnimada do- loo dooranayo nafsadeeda wax walba horta lama wada qaban kara ma fahmi aye
adiga haddaan maanta indiinimo aan ku dhisayoon oo aad hesho meesha ama aad gesana hesho macnaha waxaa la rabaa intaasoo ummadoo intaasoo kunoo ummad ah inaad nin walba wuxuu rabaa ama hadday hanaag tahay ama hadduu nin yahay ay dantay leedahoo dhan aada u qabato ma fahmi ma anfacaysa marka adigii dawladdu wax koobanay kuusoo iibaysaa waxbaad kala qabayni moogtahay marka waxaa la rabaa mid walba wuxuu rabaa in hadduu oo oo macnaha khayr raba aada guri u dhistood macnaha khayr u hagaajiso ood aroosiso in wuxuu rabaa shaqo aada geysa intaasoo lacaga uu ku qaadanayo in hadduu xanuunsado dibadda aad u qaadoo lacagta adiga dawladda iyo qarashka aad aga soo dhamayso ama aad tarafkaaga ka dhiibto haddii uu guri in loo isa rabo guri aada u dhisto fillo u taagto intaasoo kunoo ummadda waxaas yaa u wada qaban kara laakiin waxaa la rabaa dadka madaxda ee masira doorta inta ugu muhiimsan ummadda dhan ka wada dhexayso shaqsi aan ku tayin inay waxoogaa qabtaan sida jidadka haddaan meesha jirin sida haddii macnaha meesha onlow ay tahay biyo looga baahan yahay caafimaadka oo kaleo ummadaas meesha degan oo dhan wada anfacayo macnaha aniga taas unbaa xoogga saari lahaa sidaaba la weysan yahay maogie macnaha ummadan hadlaysa shaqsi walba in asaga ilmihiis meel loo wada jeeyo asaga waxaysaba loo qabto amun guriguu qabsan waa diinkiisi maalin walba ninkii waan isa uu lahaa miiska usoo saari oo cagtuu rabaa taas lamada helaa ilaaha laga helaa aad waa mahadsantahay maxamed shukran
waana mahadsan baa aad baa mahadsantahay maxamed star f m soo dhowlaal magacaaga alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
cabdullaahi ibraahim jooga raayo magaca
xuseen cabdullaahi xuseen oo soo dhowo
walaalo waan dhawaay markaan barnaamijka guda galo Mhm.
horta waa ugu bari maanta ugu fiican tahay san hadda niyadeeda ay tahay sidee
maxaa waaye micnaha gafana waa nadiif gafana kale waxaa weeye ninka la yidhaahda maxaa magaciisa jiir aadan barro oo dawladda noogu jiro marka maasha allah hadda saad niyadeena imaanaysaan hadda maasha allah waan maanta ku hurinaa haye
marka dawladdana hadee ninka aadan Maxamed- barraha ee meesha Huseenow, la maray aadan barra wuxuu xuseen xuseen cabdullaahi ma maasha allah marka lagu jiray waa- gabanaa ii sheegtay iyo dad baa ii sheegtay marka ma maasha allah waa kusoo koobta
ha maasha allah waan kusoo koobay waxaan ugu soo koobay aadan barre wuxuu ruuta u daba socday ee inta ajal oolo maray ee meeshuu maro geedka isaga oolaha tusahayay dalkiisa aadan barre inuu wax u qabto unbay ahayd aamar marka wax ma qabtay meeqaan sano eh, majority leader leader wax muu qabtay marka
ma majority leader qaqabsi dawladda hore waad ogeyda waxa artay qaqabsi ahayd baa ka dhacay ee, wixii ka horreeyey hadee waxay timi waa annaga horta waa qoy baraan iska dulmanaana laakiin waxaa macnaha hadda maanta inaan anigu waan rajada niyada ku jirta weysaan hadda le ahay marka aan iska dulmanaano inaad inaad dulmi weli aad ku jirtaa rabtaa marka
marka dulmiga waxaa arkayso horta qa- wax qabashada horta waan iska badanahay wax qabashada halbe em- halbe heer baan soo maraynay aniga dawladdii hore u horreysay ee, maxaan ku dhahay taayar moy baan soo joogay waxaan dhibka nasoo jidka markuu aniga geel baan raaci jiray jidka markuu geela kusoo dhaco anagoo orod ku goonina arki jirin oo ciidanka dowladda markuu kusoo baxo xabad nagu dhufanayo haye
oo maanta ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale maanta askarisaa kuu dhowraya male wax koo taabanaya male dadka la qabtay waa nin iyo dembigii waxaa arkaysa waxaa iska jira maanta siyaasadda iska baatay dad nin lagu meel kale kula jiro in la qabtay Mhm.
marka ma dhihi karno waxba kama sheegi karno dadkaa la qabtay ani naftay nin baan hay dawladda ayadaa kaa indha dheer oo ma garbixinayo kulli dadka ma aruuriso wax unbay ku aragtay waxaad arkaysa haye
dadna siyaasad baa loo oran hadee waa iska runtahay oo waxa liskugu xoogaa eh, liskugu maarqabano hadee maanta hebel xoogaa yar argoosaana way iska dhici kartaa haye
laakiin aniga jawiga hadda maanta ii muuqdo jawiga hore horta waxaan horta nolol ugu horreysay ninkii la dhihi jiray ninkii eh, kibaki ninkii la dhihi jiray ha
kibaki marka hadda rajada labaad maanta waaye marka mhm.
ninka aadan barraa kulba geedkii dustow loo tusahayay ruuto hadda maanta wax noo qaban waayo waa waxba waxba gacan waxaan kuma gacan kuma jiraan haye
weli dambe waa qoy barana dib waxa rajo dambe ooma helayno haye
waa sida aniga niyadayda ku jirto sax
marka maanta waxaan aaminsanahay nabadgelyo inaan helayno kabaandhe inaan helayno jidadka in la qatay hada horumar waa la gaar bal fiir hadda gaaris iyo eh, madoogaasi waa laami haye
ma eh, wajeer dhexdeeda waa laami mhm.
madheera laamiga intee kago dhul intaasoo kilomitara baa laami ah haye
wax la qabtay keliya waxa waxa dhibka jiray lama sheega wixii la qabtayna waa la sheegaa haye
war hor baan u soconaa haba yaraate laakiin hor baan u socda hor u socdo unbaana maxaa eh, xuseen cabdulaahi aad baad umahadsan tahay shukran
marka waa korka waa wax kuusoo dhammayn rabaa marka sidaa weeye dadka niyada yaan laga dilin haddaana soo dooranno madaxweynehnada waa ruutu waan la shaqaynaynaa mb haddaan nahay shacab haddaan nahay yooti waan la shaqaynaynaa aadan barnana waa amiirkaanada inuu wax nooga soo qabto saan kuna isagaa dawladda noo geli wax eh, waqooyiga nooga soo ridi marka sidaas khayr baana ku rajaynayaa hadduu soo dhici waayena ka war aad baa mahadsanta xuseen cabdulaahi raaya wamasiya xigaas iyo xigaha kale qadka telefoonkaasina isaga la dhahay amiir baan ka dhiganay amiirka waa inuu dadaalaa soo ma ahan walaal soo dhow magacaaga asalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu barnaamijyo cabdulaahi oo soo noqdee maxamed cabdulaahi waa kee marquuqe haa soo dhow
horta dadweynaha soomaaliya waxaa dhihi lahaa bal shakhsiyad iyo ani wax liima qaban kala iska daaya wixii caamna hala fiirsado haye haddee waxbarasho tahay iyo haddee shaqaaleyn tahay iyo haddee barabara tahay iyo haddee horumar tahay Mhm.
marka wax ani wax liima qabanin iyo fee hebelkan hala iska daaya soomaaliya waa shaqowsi wax lasii kala dagaalo ma lehe aad baad mahadsan tahay maxamed deeri waxaa kaloo kuweydin rabaa Mhm.
ninkii madheera beriga ololahii dhihi jiray madaan soo gala intii sanadkiiba shan iyo labaatan ruux aa xajka geynaya shan ruux u dheh shan labaatan muu dheheen shan ruux miyaheed shan ruux u dheh ah.
ninkii muu soo gala soo galreer madheera aan ii weydiiyey waa inaan weydiinaa star f m soo dhow walaal magacaaga
الو السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
وعليكم السلام انا مصلح وزير mustafa wajeer soo dhowow
الحمد لله دان سودا وانا Mhm.
سومالي معي كده وايد نقعنا عين ما اماننا ما waanaysa naqaanaa cayna ma ammaanna maaha اماننا ما haye
قلت انا بس كان انا وحملين مدحويني وقوفي انا وان سوقار haye
الا حد مثلا هذا وحكت في زمان وعكسين صح
ولي من نور بس وح معنا العقاب لأوقف صورت ولي اللي معي haye
انه عي مدحين وين هي Mhm.
ان دتك كلام سو دورن اكو شيء وياي Mhm.
آه كل دتك سو دورن اسكنا عالي بس عالي ما هي haye
maxay cid kululeyna maba lahaa madaxweynaha kuwan waa iska gooni markay un guraha ku guuleystaan udinay iska tagaan waa mushaaradooda iska fiirsanaan noloshaas sid wax ugu kordhi lahayn bay ka fikireen صح
nin maanta ka fikira wadankii maxaan ku dhisnaa ama intay isu tagaan eh, ma-oni gooni soo saara oo madaxweynaha ula taga oo dhibkooda sheegta horta ma aha sida badana uma badno haye
inkastoo hadda ninkii camal soo galo faarax maalin soo galo Mhm.
marka anigu uma malaynayo in wax loo qabana haye
marka de- soo haddii uu nabadgelyo un hel habun allaha nasiiyo waxaan malaynaa wax hadda waxtaro weyn inaynoo keenayno malayna Waa- aad baa mahadsan tahay Maxamed.
laakiin waa inuu wanaagsanaa ma rajaynayna aad baa mahadsan tahay star f m soo dhow halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu aadan balambala Ah, eh aadan balambala walaal aadan soo dhow aadan walaal waan si fiican alxamdulilah waan si fiicana ka qayb qaad barnaamijka dala socotay waan iska fiicannay annaga maxaa nahay reer balanbala aan dhaan nahay walaal waan abaar baan haysaa waan si rafaadsannahay waxaan dhihi lahaa war weyn ma siiqayo waxaan dhihi lahaa dawladda kenya ana soo fiiriso aan dhihi lahaa ana soo fiiriso
aad mahadsanyahay star fm soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
xabiibo madheero joogto waaye hayo soo dhow
waan dhow yahay waxaan dhihi lahayn horta ninkan hadduu hadduu hadduu soo galee hadduu soo gal kama hadlayna xabiib waxaan ka hadlaynaa waa waa Balla- ogyahay qaxa- wax qabashada saamino dhegeyso waxaan ka hadlaynaa waxqabadka ballanta uu qaada gobolka waqooyi bari wadooyinka iyo sharciyada kabaandhayaasha dadka dabagelila waa kuwe
waxaase waa waa ballanqaada hadda ma hor leehay horta dibadaba jiraaxa ka soo noqo markaas ballanqaadka waa ka sugaynaa asaga asaga ducaala madheer ay imaadeen aniga taa waxaan ka hadlaa ciddii dabageli lahayd marka
cidda dabageli laheeda waa cidde waa Mada- qofke madaxda dabageli waa aadan bara calo ma aadan bara ducaal ugu weyn Haye.
anaga intaan ku arkaynaa haye
madaxdan ay cali rooba iyo dadkan masiiriyaashan iyo ministaga gabanahana dabagelaan haye
ahadni deenale daawa deenani kulipa deenta aan ku sugayna madaxweynaha william ruto Aad iyo dadka aad.
dheheenna mareema dheera kuura uma ridin rodista kuura uma ridin taas wixii urudi wixii kale hadda waa waa isku- waa isku siman waa tahay aad baa umahadsan tahay Aa, waa isku siman asaga waa bedel weyn aan ka sugaynaa insha allah aad baa umahadsan tahay daqiiqada yaroo kooban oo keliya ay noo soo hartay ilaa iyo saddex iyo toban daqiiqa inkastoo dhegeystayaashan siin doona dheg- eh, qeybaha dhegeystayaal dambe laakiin markan iyo ogolaada dhegeysan inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom xilli weliba garab taagan macaamiisheeda waxayna maalinba maalinba kasii dambeysa soo saarta waxyaabaha aadka uga wanaagsan shirkada safaricom iyo macaamiisheeda xitaa garab xitaa garab ay siisa xilliyada adag dhegeysa shirkadaas waxay ku leedahay adeega tuninka waa ka faa'iidayso dhaqana ku noqoto inaad mar weliba markaad koobkaada gaxwaha qacad ka siinayso iyo weliba canjaradaada iyo mas- macsaladaada inaad dib u xasuusan karto saaxiibadaada eheladaada qaraabadaada dolkaada iyo dadka markaas jaarka ah adigoo wici kara haddaba uma- uma- dabcan kaagama baahna inaad ulug u tagtid wici keli waad wici kartaa oo sta fo fo fo hashim xidig afar afar afar gees ayaad markaas wici kartaa kadibna waxaad helaysaa eh, fariimaha markaas ee shirkadda kugu talagashay mise wicitaanada shirkadda kugu talagashay wicitaanka aan xadidnayn waa soddon daqiiqo oo- oo waana toban shin oo keliya wicitaanka aan xadidnayn oo ah, so- hal saac waxaa keli ku helaysa labaatan shin keliya iyo sidoo kale credo dhabo dhabo daqiiqadaasi waxaad ku wici kartaa dhammaan shirkadaha kala duwan ee gri- eh, dabcan isgaarsiinta daqiiqadaha waxaa la xisaabinayaa islamarkaa aad iibsato oo hal maalin oo la jahanqaad oo markaas daqiiqadahaasi si ay kaaga lumin dhegeystayaal kaarka labajibaarka ee loo yaqaano credo dhabodhabo ayaa helaysaa markaad iibsato ta kaarka adigoo qaraacaya xidig afar afar afar gees aad helaysa boqolkiiba toddobaatan iyo weliba boqolkii laba boqol bulshada soomaalida waa kuwa markaas hadla inta badanna waan waana ku bulshada wax qorida iyo- oo ku yar dhegeystayaal oo marka ma jecla inay wax qoraan marka dhegeyste shirkadda safaricom ay fursadda kuu siinaysaa ood ku leedahay ka faa'iidayso tusaale reerka xoolaha la jooga iyo miyiga kuwa fogfog ee doonaya in markaas la sheekaystaan ama la sheekaysato reerarka qoysaha kala duwan si markaas ay xaalka magaalada ayagana u ogaadaan kuwa baadiyahana ba- ma- ma- baadiyaha u ogaamisa miyiga u ogaadaan qaarku iibsaa lagu leeyahay tunikiwa si aad markaas ola sheekaysata saaxiibada kaa fogfog kaa aad kala dheer tihiin dhegeystayaal safaricom waxay ku leedahay waqti badan hadal oo fariinta gaaban u dir asxaabtaada iyo heladaada iyo qoysaskaada si farxad aad ula qaybsatid soomaalidu waa bulsho afku waxay iskugu gudbisa marka loo barbariyo qoraalka oo waxaan jecelnahay inaan meel iskugu nimaano telefoonka ku wada sheekaysano ku wada hadalno wada kaftano dhegeystayaal laakiin taasi wicitaanku keliya markaas ku heli kartaa laga yaaba qofkaad u baahan tahay inuu agtaada joogin ama sidoo kale wada sheekaysan karin laga yaaba inuu kaa fog yahay keliya aad ku sheekaysan kartaan kafta- ee, ee, telefoonka Ee, safaricom ayaa dhegeysta fursada ku siisay waxayna ku leedahay subixi markaad soo kacdo oo abrisato inaad markaas iska gashato kaarkaada waa muhiim adigoo qaraacaya xidig afar afar afar afar gees si aad u hesho waxyaabaha kala duwan ee safaricom ee kugu talagashay ama halkaas ay kuu dhigtay maantaba garaa qaraac oo telefoonkaada soo qabso oo lambarkan qaraac xidig afar afar afar gees ama four four four saddex afar afar gees ee u dambeysinaysa mise hasha dambeysinaysa si u dambeysinaysa si aad u hesho waxyaaba kala duwan ee safaricom ee kuu keentay kuna hayso dhegeystayaal maanta fursaddan waa haysataa dhegeysta maxaa sugaysaa waa iska beldareynin saaxiibayaal dhegeystayaal haddii wasaakiyada markaas aan ka hadlaynay eh, dabcan socdaalkii intii ololaha uu ku jiray madaxweynaha eh, william ruto gobolka waqooyi bari isagoo markaas la socday mada- eh, aadan bare ducaale madaxii hore aqlibada baarlamaanka haddana xildhibaanka gaarisa waxaa markaas ay sheegeen in qodobo markaas ay kala duwan ay wax ka qaban doonaan sida sharciga iyo weliba dilka eh, markaas sida qarsoonida ah, dadka iyo lala baxo lan- lala dino iyo sidoo kale wadooyinka in wax ka qaban doonaan hadda oo madaxweynaha la doortay sidoo kale madaxweynaha uu yahay muddo kooban waxaa markaas la filayaa inuu si- haddaba maxaa laga filanaya ama dadka shacabka gobolka waqooyi bari see markaas mxa- maxaa laga filanaya inuu taasi hirgeliyo waana cidde cidda markaasi arrintan ka dhaadhicinayso madaxweynaha mise xasuusinayso shacabkana maxaa markaasi tale iyo tusaale markaasi ay la gudboon ay ku dhiiringelin kara ay ku dhiirigelin karayaan eh, xildhibaanada mise siyaasiyiinta gobolka si ay mu- muwaafaqo ama mawfiqo loo helo gobolka ku saabsan dhegeystayaal loona horumarin karo ballamadaasi gobolka looga qal- looga qaadana looga bixi kara dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan gabagabadan soo gaarna barnaamijka iyadoo daqiiqadaha yar oo kooban ay noo soo harteen bal dhegeystaha qadka telefoonka ku jira eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanka dhegeystahan siinaya qadka telefoonka iminka soo beegsado ama soo beegsado barqa wanaagsanna waan leeyahay soo dhow walaal magacaaga الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوسف بقى توقف سلام شكرا صاحب ابراهيم يلا اوجو دي احلي مقعة
ابراهيم حسن اوجو دي احلي إبراهيم سودو
وعدو يهي ومقلة شيء كذا معناها و وروتو معناها وانه واحد قبتها دواسة كتاقن بغوي بركين مهم.
مركا وحان دي لها و صدق لا معناها معارضة ولا هذي كان ودي كان وحينا قبت دوايو مركا سيو معناها لين كان اد اسكوف عين ادم بردو عليه مهم.
مركا صوتا دي لها aad baa umahadsan tahay star f m soo dhowo magacaaga
halo walaal soo dhowo magacaaga
waa dhawo cusmaan cusmaan sheekh soo dhowo
waa dhawahay waxaa weeye waa inkastoo barnaamijka hor ii dhaaf ku Mhm.
mashquulsanaa aad iyo shukran
aadan bare hadalkiisii waa ku jirtay eh, inuu madaxweynaha waxyaabo badan kala hadlay aad iyo aad
dadka lalamaxayo waa jirtay maalin hore inuu yidhi dabagal baan ku samaynayaa waqooyi bari inuu maxaan ku dhahda wax u qaban doono laakiin mar walba waxay ku xiran tahay waqooyi bari min madeera ilaa gaaris dadka laga soo doortina iyagoo horta muwaafaqo ay calooshooda iyo qalbigooda iyo ficilkooda u midaysa Mhm.
haddii ninka gaarisa waa gaar wax wareysanaya ka wajah gaar wax wareysanaya madeera horumar kuma gaarayaan haye
maxaa yeelay wadadaa dheer oo madeera ay gaaris ku xirta horta halbowlaha waa inay ayagu isku mideeyaan oo hal mar kale meelka taagan yihiin haye
maxaa yeelay adigu markaad baahan tahay ama dhibaato walaalka hadduu baahan yahay maxaa kuma tarayso sax
min madeera ilaa gaaraysa waa hal qoomiyada waa hal luuqada waa hal caqiidaha dadka soomaaliyeed gaar ahaan gobolada kenya nin walba oo xildhibaana oo laga soo doorto macal m c eda ayagoo muwaafaqeeda Hmm.
laakiin wajeer iyo madeera iyo gaarisa waa in ayaga mutawaafiq ugu jira hadday sidii ahaadaan weli horumar ma gaarayaan Hmm.
dowladda ruutana kama faa'iidaysan doonaan sax
uur kooliyaa ugaarataa layidhi mida kale hal sarfoor ma dhaqdo haye
xildhibaanka gaarisa ama gafaraha gaariso ama ninka madeera anu keligiisa wax raadiyo waxma helayo Mhm.
waa in ayaga gobolkooda ku wada talagalaan sax
haddaba hadday arrintaas sameyn waayaan waxba uma suuragalayaan midda kale xaasidnimadu waxba heer war laguma gaaro walaalka markaad adigu waxaad naftaa rabtaa walaalka lala jeclaada Mhm.
abaarta ilaahay waa naga bixin karo naf iyo roob baan ugu bixi karnaa laakiin ilaahayna waan ka rajaynaynaa u naqna siiyo Eh, midda kale talada guud oo gobolka waqooyi bari waa inay iyagu tala guud leeyihiin arrimaha badan oo dhibaatooyinka soomaali inaan ka baxnaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aadan barre hadalkiisa wuu ahaa madaxweynaha wax badan baan kala hadlay waxaan leeyahay muwaafaqo guud horumar
cusmaan aad baad umahadsan tahay horumar ayuu kusoo gebagabeeyey xigaa kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
bakada waa ku salaamay waa kaa qaada ugaas
waa axmed xagreer jooga axmed soo dhowo
walaal waan dhaw yahay hadaa u guda galo Mhm.
horta halaskuuma hasto iyada Mhm.
kee xildhawaan kee maxaa horta wax wax lasoo doortay maxaa u yahay m c a Mhm.
intaa waxa ku joogto had maanta wax wax qabtee eh, ma jiro Mhm.
madaxweyne hadda maanta cusbaan laleeyahay oo harti ruto oo anagu waan soo dooranay Mhm.
Eh, meesha wax ka bilaabana meel maaragtay hadda eh, us- meel maaragtay wanaagisi shaqaqabadisi shaqa abuur eh, meel uu ka bilaabu rabo oo maanta laleeyahay meeshaas wax ka bilaabayo ma jiro ogololaha ololaha doorashadii markuu ku jirana waxyaalo fara badan uu yiri waan qabani oo hadda maaragtay u ajanaha uu kusoo darin baa jira hadda markuu madaxweyne u noqtay Mhm.
waxyaalaha maxaa kamid ah hadda hadaa u gudagalo oo kale shiraalka hadda maanta dawladda uhuru kenyatta markuu ku jira shidaalka maaragtay dawladda waxay ku goweysay shidaalka maalinta si lagu dhawaaqa shidaalka uu ka gooyay marka eh, ninka sida hab- hami loogu qodo horta eh, meel maaragtay cilow iyo ku daldaalay ma garan horaan maxaa la dhihi jiray bilcaanta runna waa lagu dhaqaa eh, beenna waa lagu soo xerageliyaa Ad- gobolka qo- taasa haysta miya gobolka marka
haa ma maqladi aye
dadkan markuu maaragtay ololaha doorashada ku jiro dadweynaha horta been bay kusoo xeragelinayaan haye
meesha la rabay in run lagu dhaqo oo maaragtay arrimihii doorashadii ay ka run sheegeen inay maradheliyaanna Mhm.
beentii baa ugu sii maaragtay lagu sii dhaqay haye hal nin oo mise telefoonka ha qabanaya mise maaragtay meel a ugu tegiyo oo maaragtay aad dhihi karto warniyo waxan baa jiraa waxan waxna uu qabo Mhm.
ma jiro haye soomaalida hadda ugu sii xagjirta waxaa yidhi soomaalida maanta xubin ay qabanin ma jiro xagga maaragtay markii la dhaho dawladda sare Mhm.
Een, maanta dawladda maanta soomaalida kulli bay ku jirtaa Mhm.
hal nin oo ku meel fadhiistano istan u hadli mise soomaali ahaan u hadlina ma jiro Mhm.
taasi maxaa keenaysa maaragtay waxqabad la-aan Mhm.
dadkii waa lasoo doorani een, dadkii dadkii dadweynihii een, dambi ma leh Mhm.
shantii shantii sano oo ninkii ku xumaaday way bedelayaan Mhm.
ninkii lagu bedelay haddana nin hor u socon ma aha Mhm.
egan meesha waxa un maxaa yaallaa un Mhm.
inay egan dadweynihii ee doorasho ay u dirino egan dadka dhan un ay u keensaan shub laga dhaho
Ah- axmed axmed xasan aad baad u mahadsantahay shukran
waa lagu daalamiya waa lagu daala waana ku salaan saaxiibka aad baad mahadsantahay adaa u dambeysaa soo xir
Hello, Sergeant.
waan ku maqlayaa soo dhowow
Waa ku talagalay.
magacaaga
Waa saaxiibka jooga beerta.
ya
Saaxiibka beerta.
star f m soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga calaykum salaam waraxmatullahi barakaatu faadumo gaarisa faadamo maxaan kugu daraa soo dhow faadamoy faadumo maxamed ali dhahaa soo dhow faadam
haye horta ruksado ee aadan bara horta kuwa dawladda horta ka cusboon maaha niman soo talin jiri waaya mhm
waxay qabanayeen oo laga sugaana ballan been una qaadanay kitaab been ku dhaarteen ma wax laga sugi ma laha mhm
markan insha allah kor aadan oo- oo aadan bara kor loo gaari doono.
aadan bara kama hadlayno Eh, waxaan ka hadlaynaa eh, ruto ballamadii oo gobolka waqooyi bari intuu socdaalle ku socday uu ka kama qaaday jiraan waxaas been u sheega kaas eh.
aad ayuu mahadsan dhegeystayaasha aad baan u dhegeysanaya dhammaantood qof walba waan dhegeysanayay bal wuxuu ku hadlay wuxuu sheegaya dhammaan waan dhegeysanayay way mahadsan yihiin saaxiibadaasi ee dhegeysto kale aan ka qabanaya ma lahan waad mahadsan tihiin waa inta isniinta iyo ballan inoo ah dhegeystayaal inta ka hore saaxiibada way mahadsan yihiin saaxiib yaal shukran dhegeystayaasha kasoo qayb qaatay ee dhegeysi waxaan u mahad celinayaa saaxiibadii sida aabbaha nabada gaarane ee siraaj qumbiso maxamed aadan raamu eh, maxamed ca- cab- eh, cabdulaahi barquuqe asaga naga soo wacay maxamed raago mandheera leyla isiyolo maxamed mandheera duqi naga soo wacay xuseen eh, cabdulaahi raaya mustafa wajeer eh, allahu mustacaan aadan eh, balaan balaan filaya eh, ibraahim dhagaxley eh, cusmaan sheekh maadam xabiiba axmed xagardheer een, faadumo gaarisa gabadha hadda u dambeysay iyo axmed xagadheere dhegeystaha dhammaan aad bay umahadsan yihin saaxiibadaasi shukran ayaan leeyahay meel walba joogaan dhegeysanaysa saaxiibada intaasi nabadgelyo waxaynu ballan amaaninta berito hadduu eebba raalli ka noqday isniinta insha allah hadduu ilaahay nafta nagu simo intaas inta ka hore sidaasi nabadgelyo waa maalin jimco ah iminkan eh, qaraab qaata oo masaajida kusii harooda oo kitaabada akhrista oo tasbiixsada oo dadaala dhegeystayaal intaasaa dardaaranaga ah sidaasi nabadgelyo wabilaahi towfiiq